assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo sulbaadin oo maqlaysaan waa jimco taarikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada alaaba subax walbo isniin ilaa jimco ayaad si toosa uga maqashaan warbaahinta star aniguaa musac ismaaciil ee idiin akhrin doonaa xubinta wargeysada waxaanu ku eegnaa qaar ka mid a wargeysada dalka ka soo baxay weliba waxyaabaha ugu waaweyn uguna xiisaha badan ee ay qorayaan wargeysada kalaha daily nation weliba the standard ayaan subaxan eegeynaa dhegeystayaal boga ugu hore wargeyska daily nation haddii aanu eegno waxaa halkaasi uu leeyahay ruuto konas uhuru dabcan madaxweynihii hore ee dalka oo mar kale waxaa leeyahay halkaasi loo gambinayo dabcan waaad fahmi kartaa haddii aad ciyaaryahan tahay gembiska micnihiisu laakiinse maxay tahay waxyaabaha laisku hayo maxayna yihiin waxyaabaha markaasi laiskugu gambinayo bogga afaraad iyo bogga shanaad iyo wargeyska ku qoraya dhegeystayaal aynu aadno halkaasi waa markaasi warbixinta oo faahfaahsan uu ku qoraya waxaa leeyahay waxaanu soo qaadanayaa sawirka madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta oo faruurta qaniinsan waxaa halkaasi uu leeyahay qaab qaar ama xubno ka mid ah xisbiga jubli ayaa waxaa markaasi ay imika u qabanayaan sidoo kalena ay diiradda saarayaan madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta taasi oo ay markaasi leeyihiin waa in uu isaga baxaa sidoo kalena xisbiga jubli uu isaga baxaa isbaysiga mucaaradka ee azimiyo ay leeyihiin waxaana markaasi ay u qabteen markaasi waa muddo ay u qabteen ama wakhti ay u qabteen oo ay ku leeyihiin waa in markaasi aad dabcan naga bixisa ama naga saartaa mucaaradka oo azimiyo ah haddii kale waxaa leeyahay waxaa markaasi la sameyn doonaa afgambi lagu sameyn doono xisbiga dabcan waxa uu leeyahay lumin ku ayuu leeyahay laakiinse waxaa dabcan wargeyska waxa uu sidoo kale qorayaa in sidoo kale ay jiraan xubno ka mid ah sbace waa xisbiga jubli oo iyagu doonayaan inay isaga baxaan azimiyo looma jaaban kenya laakiinse madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo isagu sidaan ogsoonnahay waxa uu markaasi ka mid yahay xubnaha ugu soo sareeya azimiyo si gaara waa waa chairman ama waa guddoomiyaha azimiyo sidoo kalena waa party leaderga xisbiga jubli ama hogaamiyaha xisbiga jubli laakiinse arrintan waxaa leeyahay iyada oo uu sidoo kale farta kula jiro madaxweynaha hadda dalka william ruuto oo sidoo kalena uu qeyb ka yahay dadka iyagu markaasi doonaya inay la shaqeeyaan xubnaha jubli inay isaga baxaan mucaaradka hadda waxaa leeyahay culeys aad iyo aad u weyn ayaa saaran madaxweynihii hore labada culeys ee kala saaran dhegeystayaal waxaa ka mid ah mid waa in xisbiyadan ama xubnahan ka tirsan xisbiga jubli uu yeelo hadalkooda oo markaasi uu isaga baxo isbahaysiga si azimiyo si markaasi ay ugu sahranaato in dowladda ay la shaqeeyaan taasi oo ka joogsanaysa ee leeyahay waxa uu yeerayo imminent ouster in xilka laga qaado yacni uhuru kenyatta qudhiisu ayaa isagu ligliganaya ee leeyahay oo macquul ah in xilka laga qaado sida ay xubnahan sheegayaan yacni waa digniin waxay leeyihiin ama naga saar xisbi isbahaysiga haddii kale xilka aynu ka qaadno midda labaad waxaa leeyahay waa mid la xiriirta dhankaasi iyo arrimaha sharciga oo waa presidential retirement benefit waxaa markaasi xeerkaasi uu sheegayaa in madaxweyne kasta oo howlgab noqda lix bilood kadib marka uu xafiiska ka tago inuusan xafiis siyaasadeed sii hayn karin haddii uu sidaasi haadane waxa uu waynaya ayaa leeyahay waxyaabaha hadda markaasi uu helayo haddii ahaan lahayd baabuurta dowladda haddii ahaan lahayd securitiga ama ilaalidiisa haddii ahaan lahayd wax walba allowanska iyo wax walba oo markaasi haddaan ogsoonahay in madaxweyneyaasha hore ay markaasi dowladdu ka bixiso laakiinse hadda arrintan waxay ku egtay ayaa leeyahay ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha soo socota taasina waa inta uu haysto madaxweynihii hore inuu intaasi ka saaro jubli waan waxyaabaha hadda laisku haysta dhegeystayaal naga saar halkan haddii kale adiga ayaa markaasi baxaysa ay sheekadu tahay bogga labaad ee wargeyskan dib ugu soo laabanayna dhegeystayaal halkaasi waxaa uu qorayaa arrimo la xidhiira gabadha lagu magacaabo mary lilian waithera gadhenya oo afartan iyo lix sano jir ahayd sidoo kalena laleeyahay waxay ka mid ahay shaqaalaha ee caymiska caafimaadka qaran ee n h i f laakiinse maalmahan dambeba hadalhaynteeda ay aad iyo aad u dhoolatay waxaana leeyahay waxay shaqadeeda ka soo baxday shantii galabnimo goobta shaqadeeda see soo baxday kadib caasimadda nairobi halka c b d da loo yaqaanama centralka magaalada iyada oo marayso oo saaxiibkeedna la socoto ama qof markaasi ay shaqaale isla shaqeeyaan ayaa waxa ay hal mar um ka dhacday taagnida ayaa leeyahay kadib waxa ay qofkii la socday ay ka dalbatay inay markaasi ambalaas ama gaariga gurmadka deg dega u yeerto iyada oo sheegtay in dhanka iyo feeraha ay xanuun ka dareemayso kadib waa lala cararay waxaana markaasi halkii ay ku geeriyootay laakiinse booliiska kol hore waxay sheegeen in markaasi ay macquul tahay in waxaa loo yaqaana haat attack ama markaasi si qafladda moodna xanuun waxyaaba lamid ay u dhimatay balse qalliin lagu sameeyey jirkeeda ayaa lagu ogaaday in gabadhaasi la toogtay oo la garanaynin meesha laga toogto ama snipers waxa loo yaqaano dabcan wax markaasi dabaq sare laga soo tuuray oo feeraha ka galay halkaasina ay dabcan ku nafwaysay waana waxaa sidaasi muujinaysaa postmortem ama qaliin lagu sameeyey sida markaasi warbixinta ay qorayso isagoo wargeeska sidoo kale ku darayo in markaasi ay noqon tahay in markaasi waxyaabaha maxaa laga rabay ama maxaa looga dan lahaa ayuu leeyahay wargeesku yacnii in shaqaalahan ka tirsan n h i f la dilo maxay ahayd sababta loo dilayey maxaana markaasi looga gol lahaa ama markaasi guusha laga gaarayay maxay ahayd waa su-aalaha markaasi uu qorayo iminka baaritaana ayaa socdaa dhegeystayaal oo ilaamaha kala doona ammaanka iyo khubradda caafimaadkuba ay sameynayaan boga lixaad ee wargeeska waxaa halkaasi uu soo qaatay sawirka rayla odinga sidoo kale oo ay hareero fadhiyaan kalonzo msoka mada karua sidoo kale jeremia kioni iyo eugene wamalwa oo wasiirkii hore ee difaaca waxaana halkaasi uu leeyahay ruto is a threat to democracy raila saysaya leeyahay ruto waxaa markaasi uu caqabad ku yahay sidoo kalena uu markaasi ku yahay dhib weyn ayaa leeyahay arrimaha la xiriira dhankaasi iyo dimuqraadiyadda dalkani kenya waxaana sidaasi leh raila odinga hogaamiyaha isbaysigaasi azimio la umoja wan kenya raila odinga maalinkii shalayheed waxaa markaasi uu ku sugnaa xafiiska jubli waanu kasoonahay maalmahan halkaasi waxyaabaha ka jiro maalinba qof ay u shidan tahay maalinna waa kuwa taabacsan ruto maalinna waa kuwa taabacsan waa raila odinga laakiinse maalinkii shalay ahayd sidoo kale raila odinga halkaasi ayuu ka hadlay waxaana uu sii waday weerarada afka ah ee uu ku qaadayo xukuumadda cusub ee ruto isagoo leeyahay lix markaasi arrimood oo muhiim ah ayaanu doonaynaa in arrimahani ee dowladdan ee markaasi aanu ku cadaadino sidoo kalena aysan ka shaqaynin oo waxyaaba uu ku weedeynayo laakiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxaa iminka uu leeyahay waa in dabcan tallaabo laga qaada waxa ugu yeelay rebels dadka iyagu markaasi ku caasinaya xisbiyadooda kala duwan waxaana uu dabcan xisbaysiga waa xukuumadda cusub ee kenya kwanza ee ruto uu hogaamiyo uu leeyahay waanu kasii wadaynaa inaan kasoo horjeedno sidoo kale in ruto aanu u aqoonsanayn ayuu leeyahay inuu madaxweyne yahay laakiinse hadda raila waxyaaba uu ku doodaya ayaa jiro waxaana ka mid waxyaabahaasi in ruto uu kasoo horjeedo waxa uu yeeray multiparty democracy yacnii xisbiyada ama nidaamka xisbiyada badan ayuu kasoo horjeeda ayuu leeyahay maadaama uu isbaysigeeni iyo weliba xisbiyada iminka la wareegaya gadanayana taasi waxa uu leeyahay taas tu dimuqraadiyad ma ahan sidoo kale waxa uu leeyahay waxaa aad iyo aad usii xumaanaysa heerka maciishada iyo weliba nolosha ee dalkani kenya oo wax kasta cirka isku shareeray ayuu leeyahay dabcan dhankaasi iyo arrimaha waxbarashadana waxaa ka jira ayuu leeyahay crisis dabcan dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirta ayuu leeyahay nidaamka waxbarashada ee dalkani kenya sidoo kale waxaa jira ayuu leeyahay inaan ilaa hadda lagu dhaqmaynin rule of law waa sharciga iyo weliba constitutionalism dastuurka dalka in markaasi ruuto iyo xukuumaddiisu ay ku dhaqmaynin ayuu leeyahay dabcan waxyaabaha uu leeyahay waa inaanu uga hortagnaa raila odingae oo mar kale uu leeyahay ka daali mayno anaguna ruto free to fill c s positions ayaa leeyahay courts rules iminka waxaa markaasi la leeyahay waxaa macquul ah maalmaha soo socda in madaxweynaha dalka william ruto uu soo magacaabo waa xogayaasha kaabayaasha dhanka iyo dabcan wasaaradaha kala duwan ee loo yaqaano c a s chief administrative secretaries ee loo yaqaana jagadan oo madaxweynihii ka horeeyey uhuru kenyatta uu markaasi isagu soo magacawday sidoo kalena shakhsiyaad markaasi sida uu sheegaya wargeyska lagu abaalmarinayay shakhsiyaad daacad u ahaa ayaa haddana waxaa leeyahay ruuto kama maarmin isaguna weli waxaa jira shakhsiyaad isagu soo taageera laakiin haddana shaqa la-aaneh waana in isaguna uu ku abaalmariyaa jagooyinkaasi c a s ayaa hadda maxkamaddu waxay leedahay waa uu soo magacaabi karaa ruuto kal hore maxkamadda ayaa joojisay sidaan ogsoonnahay maxkamadda ayaa loo gudbiyey dacwaddaasi ka dhankaa waxaana uu ku qasbanaaday madaxweynaha inuusan soo magacaabin jagooyinkaasi ku dhowaad lix bilood oo hadda markaasi uu xilka sii hayn doono ama uu sii haynaya madaxweynaha waxaa boga tobanaad ee wargeyska uu qorayaa dhegeystayaal tirada dadka kenyaanka ah ee iyagu qarka u saaran macluul ayaa sii korotay ee leeyahay iyada oo markaasi afar dhibic laba milyan oo markaasi qof ay ahaayeen inta markii hore ay hay-adaha kala duwan ee dhankaasi abaaraha sheegayeen laakiin hadda tiradaasi hal dhibic sideed milyan ayaa ku darsantay oo lix milyan ayay gaartay waa guud ahaan dalkani kenya markii la eego waana dadka markaasi cuntola'aantay hayso dadka iyagu qarka u saaran gaajo iyo macluul ayaa leeyahay dabcan ilaa iyo sagaal boqol iyo toddobaatan kun oo caruur ah ayana markaasi ku jirta tiradan oo da-doodu ay ka hooseyso shan sano jir iyo boqol afartan iyo laba kun oo markaasi haween ah kuwaasi oo uur ah ama kuwa markaasi iyagu u baahan waxaa loo yaqaano dabcan agent treatment in si deg dega wax looga qabto xaaladooda caafimaad ayaa qayb ka ah waana waxyaabaha iminka uu wargeysku qoraya dhegeystayaal bogga labiy tobanaad ee wargeyska daily nation waxaa halkaasi uu ku qoraya arrimaha la xiriir ammaanka maalinkii shalay aheyd intuu ku joogtay wuxuu leeyahay wargeyska sagaal saddexdii galabnimo waxa aanu xaqiijinay uu leeyahay in iyadoo dowladdu ay ugu baaqday in shakhsiyaadka markaasi iyagu hubaysan ee ku nool halka loo yaqaano north rift gobolka rift valley si gaara waqooyigeeda ismaamalada kala duwan baringo elgeo marquet pocot iyo weliba laikipia in keliya saddex qof ay iyagu markaasi soo dhiibeen waxaa dowladda u qabatay saddex maalmood in markaasi dadka iyagu sida aan sharciga ahayn ama sharci darada ku hubaysan ee xabadaha iyo waxyaabaha la midka halkaasii wata inay soo dhiibaan laakiinse waxaa laleeyahay taasi ma dhicin oo dadkii way iska dhiga jireen dowladdana maanta laga bilaabo waxay bilaabi doontaa tallaabo ka dhanna dadkaasi dhegeystayaal ee iyagu ee marar badan amni darada halkaasi ka waday isla boga tobanaad markii ugu horeysay waxaa leeyahay dalkani kenya ayaa waxa uu heli doonaa private electricity koronto markaasi si shakhsi loo leeyahay ayay dalkani laga hirgelin doonaa waxaana hirgelin doontaa d waan rahde p p p waa public private partnership project markaasi loo yaqaano dhegeystayaal ayaana hirgelin doonta boga ugu dambeeya wargeyska daily national techno back page halkaasi waxa uu soo qaatay wasiirka maaliyadda njuguna ndugwa waxaana uu leeyahay waxaa jiray alaabo qaar ama badeecado qaar oo dalkani kenya ka dhaqdhaqaaqa sidoo kalena looga shaqaysta laakiinse canshuurahoodu ay yaraayeen ama markaasi labada kun kob iyo labaatanka canshuuraha laga yareeyey taasi waa laga meesha ayaa laga saari doonaa ayuu leeyahay oo canshuurihii ayaa dib loogu soo rogi doonaa dhegeystayaal sida wargeyska markaasi uu qorayo dhankaasi iyo arrimaha la xiriira ee financial and insurance activities waa dhankaasi iyo maaliyadda ama gana dhanka iyo lacagaha iyo waxyaabaha la midkaa sidoo kale isgaarsiinta ee qeybka ah wax soo saarka manufacturing ee qeybka dhegeystayaal wholesale and retail trade ganacsiga la xiriira dhankaasi jumladii tafaariiqa arrimaha dukaamada ayaa qeybka dhegeystayaal agricultural forestry and fishing dhankaasi iyo beeraleyda dhanka iyo weliba kaluumaysatada iyo dadkaasi ee qeybka ah dadka iyagu canshuuraha dib markaasi loogu soo celin doono sarena loogu qaadi doono the standard isku warbixinayo inta badan qoraya bogga ugu hore waa arrimaha la xiriira raila odinga iyo weliba isbaysiga mucaaradka ee azimiyo iyo xisbiga jubilee oo maalmahanba qayli ka taagneed bogga saddexaad waxaa halkaasi uu qorayaa arrimaha la xiriiraanu ka soo hadalnay ee abaaraha ilaa iyo lix bilyan oo markaasi shilinka dalka ah ee waxaa leeyahay waxaa loo qondeynayaa in looga hortago arrimaha abaaraha oo aanu sheegnay hadda lix milyan oo qof inay halkaasi ku dhibaataysan tahay sidoo kalena ay qarka u saaran yihiin gaajo haddii aanu egno bogga lixaada wargeyska the standard waxaa leeyahay boqol afar iyo labaatan kun boqol iyo shan markaasi barayaal ah ayaa shantii sano ee lasoo dhaafay halkii markaasi job group waxa loo yaqaano iska joogay oo aan la dalacsiinin sideyna ku dhacday aa laleeyahay arrintan lama ogo waa tiro aad iyo aad u badan dabcan boqol afar iyo labaatan kun oo markaasi macalimiin ah oo muddo shan sano ah aan la dilacsiinin oo keliya ka shaqeynaya ama iska joogay waxaa loo yaqaana job group ama waa heerka markaasi ay ku shaqeeyaan oo mushaar kordhin iyo dalacsiin iyo gudno kordhin waxyaabahaasi oo dhan aan loo sameynin dhegeystayaal sida wargeeska markaasi uu qorayo warbixinta ugu dambee bogga sideedaadna waxaa markaasi uu qorayaa waxaa laleeyahay afar boqol siddeetan iyo lix kun oo arday ah ayaa ilaa iyo hadda aansan dib ugu soo laabanin dugsiyada kala duwan si gaara saddex boqoloo kun waxaysan aadinaya leeyahay grade seven waa dugsiga markaasi junior secondary school loo yaqaano ma la aqaanaya leeyahay halka boqol siddeetan iyo lix kun oo iyagu k c p e sameeyey ilaa iyo hadda foomman aysan ku biirin halkay ka baxeen waa su-aasha wargeyska u weydiinayo eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halkaad ku sugan tahay dhegaysta subaxan sidee loogu waabiristay waa sidee jawiga waa sidee caawaberiga maxaa laga hadalhayaa halkaasi dhegaystayaasha wicitaanada ku jiro haddii aad siiso saaxiibka ugu hore khadka ayuu ka baxay star f m halow waa ka xumahay dhegaystaha siyaasna xigaha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m halow
asalaamu calaykum muscab waalaykum asalaam waraxma
waa cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera waa ku soo dhaweynaynaa cumar
alxamdulilah si wacna wanaagsanaan u waabariisanay ilaahay nabadgelye waana sii jawiga aad ayuu u wacan yahay marka waxaa waaye abaartaan allah naga soo bixiy aan leenahay abaarta gobolka waqooyi bari haysata oo dhan allah naga soo bixiya ilaahay roob baana siiya dhammaan dhegeystayaal kastaasan ku xiran oo maxamuud daayir dhaqane ay dhimbal ay ugu horeeyaan iyo daadayaha barnaamijka oo muscab iyo macalin yuusuf bakad kulli waan salaamaya saaxib aad baa mahadsan tahay star f m halow halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
mascab subax wanaagsan subax la mida walaal
waa ruqoyo ismaamulka wajeer waxaa ku soo dhaweynaynaa ismaamulka wajeeri subaxan
maasha allah nabad ayaan ku abgurisan wax dhimala alxamdulilah wax socodka gaadiidka waxbarashada ganacsiga alxamdulilah wax kastoo ilaahay ugu talagalay haye hadalhaynta waa ilaahay mahadid alxamdulilah howlwadeennada mac dhegeystayaasha dhammaan subax wanaagsan aan leeyahay walaal waxaana wanaagsan aad baa mahadsan tahay star f m halow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa bile bile labareeb oo jooga gaaris bulasaara haye gaarisa iyo subaxan
alxamdulilah alxamdulilah ilahay nimcadiisa lagu jiraa haye wakaasoo caabari aad baa loo ficayay waxbarashada loo dirinay ilahay kuma qaatay dugsiyada iyo ilahay kuma daakirada waa la wada furay haye qabatee waa la fiican yahay nimca rabbi aa lagu jiraa waa yahay wakaasoo aad baa ku salaamaankada aad baa mahadsan tahay
aad baa ku salaam shukran star f m halow halow dhegeyste
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa ka xumahay qadka ayaa ka go-ay ee gabadhaasi dhegeystaha kale star f m halow halow star f m
subax wanaagsan muscab wacano wanaagsan saaxiib soo dhowow magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacday
abubakar mandheera haye mandheera sidee lagu yahay subaxan maasha allah jawigaa degan alxamdulilah wax hadalhayna ma taagno mm
dhammaan muslimiinta reer mandheera waxaan leeyahay saax wacan oo wanaagsan iyo inta codkayga laga maqlayo oo dhan mm
wariyaalka adiga ugu soo horeysana waa in salaami ah mm saax wacan oo wanaagsan shaqa wacan oo kuleeyahay aad baa mahadsan tahay abubakar star f m halow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma abdixakiin mombasa mombasa iyo subaxan abdixakiin alxamdulilah baraga aad buu ficanya alxamdulilah warkay haye warka alxamdulilah aad halkaan dhammaan maasha allah jawiga waa saxan waa degna jalaka maasha allah waa tahay aad baa mahadsan tahay star f m halow
sacbow hahey
waa qordheer burbur countiga bandheero haye qordheer see lagu yahay halkaas
wallahi waa lagu fiican yahay sacbow haye
wallahi xaafada burbur ayaan ku suganahay marka banaan umaan bixini saan fila waa faahfaax adi iyo dhagaystayaalka ehe dhammaantiin ehe yuusuf bakad inta idaacad isla joogtiin reewajeer dhammaantood hooyadii aabey walaaley wajeer ku sugan dhammaan ree mandheeras dhammaan ree suuf ree etoobiya jiiraankayne dhammaan ree balaxa ree soomaaliya jiiraankayne dhammaan waxa leys waxaan inta muslimiinta inta maqalkeeda muuqeeda taqaana maxamed daayir dhaqna ijaaraha ka reebin dhammaan waxaan leeyahay suwaxnaas adis suwaxda ku wacnaato quraac kusoo dhawaa kusaab shukran waa mahadsan tahay dhegeystayaasha kale ee qadadka ku jiro daqiiqada kooban ayaa noo harsan dabcan see looga waabariistay goobtaa ku sugan tahay dhegeyste sidee markaasi uu yahay jawiga guud ee subaxani waa jimce star f m hallow
alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
muscab ismaaciil aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan jimco mubaarak oo farxiyo countiga wajeer subax la mid a farxiya soo dhow wajeer iyo subaxan
alxamdulilah sifican ku abreysin haye
adlayntana ilaahay roob hanoo keenaan dhihi lahaa muslimiinta meel kasoo joogaan jimco mubaarak adigana walaalkay jimco mubaarak so aad aad baa mahadsan tahay star f m hallow
halo
soo dhow
waandhe walaal waa waa waa masubin mandheera haye maama mandheera subaxan sidee lagu yahay mandheera subaxan maasha allah intaan ka warqabo inta dariskayga maasha allah waa la saxsax weeye Mm,
ugu horeyn haddii dhegaystayaasha meel ay joogaan istaa waan salaame qoorleha dabixaysa waan salaame mhm.
subax wacno wanaagsan barqa wanaagsan aan kule in badan waa ku salaam aad baa mahadsantaa subax la mid ah star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
حسين ضليل على الجليل xagaar jireer iyo subaxan xuseen
أبو الحمد لله رب العالمين آد بالله سعينا هينو الدعوات اللي بريي انت ان جار حافظة انت ان صمر انت ان كور كور سعينا الحمد لله waayahay بالله سعينا
mhm.
يا أبو وانك السلام aad baa mahadsan tahay waanu kaa qaadnay star f m hallow star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacii waa maxamed cabdullahi barquuqe barquuqe iyo subaxan maxmed waxaan way kala degantahay si ilaahay ugu kala daray waa iyo kala socdaanaysa maxaa weeye haye dadkii waa la fariidiyey waa la aroortay waa ismid waa la celay waa iska farwaaqa nabad wax dhib ma jiro waa tahay baar iyo kulayl iyo jilaal mamtaana ilaahiin baa naga bixin kara allah naga soo bixiyaan leen waayahay dhegeystayaashii dhammaan iyo howlgayaashii daacadda kulli waadan salaamada maalin wanaagsan iyo jimco mubaarak aad baa mahadsan tahay star f m hallow hallow dhegeyste السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma والله هوا عبيب الله وجير وابري جوه ايه haye ولسه wanaagsan yahay wax dhib ma jiro ma lahan aad baa laiska wanaagsan yahay jawiga aad baa iskugu faa- iska faacan yahay Mhm.
abaar iyo waxyaala baas tahay ilaahay baan intaa naga soo bixin kara ilaahay baa naga soo bixiyaan leenahay dhammaan muslimiinta meel ay joogaan dhawaan salaamay dankana waa mahadsantihiin waa idin salaamay waa shukran cabey wuu mahadsan yahay star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma subax wanaagsan subax la mid ah
magaciigana wacan maxamed walaal qaali xagar dheere wacan soo dhow xaga dheeri subaxan
maasha allah jeedi deganaa lagu abriistay alxamdulilah haye maadaama kuleel uu jiro mm allah ilaahay aana soo qaboojiyo roobna allah noo keeno mhm ee dhammaan dhegeystayaasha qaaliga starfm wada salaama inta dhegeysanaysa aadiya ee inta xanuunsanna waxaan leeyahay allah caafiyo amiin inta dhimata ee allah u naxariisto walaal qaali subax wanaagsan subax la mid ah mahadsanid star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma saacadii waran waa fiicana saaxiib magacaaga maxamed towane gaarisa dhikaburi waayahay gaarisa iyo halkaad kaga suganta subaxan
aad baa loo barwaaqiysan yahay alxamdulilah walaalow dhegeystayaasha dadka meesha deganaa waxay ugu wareereen idaacadda adaa ku xiran oo mar kastaba haddaa oon baan la rafaadsannahay maxaad ugu sheegaynin oon kayn dhibkayn hala maqleen dadweyne maxaa ugu bandhigaynin waayahay
xaafada meeshaan deganahay qabuur baa ku taalaa maalin kasta dad baa lagu xabaalaa maalinta qof u dhinto gaari biyoole meeshan la keeno waay webigana wuxuu noo jiraa dhawar bay ku arooranayeen maamooyinka hataa ilmaanti loo diray soo daraamay biyo keenayeen waayahay marka dhegeystayaasha waxaanu sheegayaa dhammaan waan rafaadsannahay dhikabuuri oon baan u dhammaanhaynaa oon baa la murugaya oon baa loo dhintaa diladho lama beensanay marka aadna aad baan ku salaamay saaxiib markaas maxaa yeerasanin aad u siifaasi Waayahay. Thank you.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum wabarakatu asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed wuu mahadsan yahay dabcan waxaan filayaa reer dhakaabuurey reer gaarisa iyo dhammaan reer northistanba in markaasi ee oonka ay ka bixi doonaan dhegeystahaas iyo dhegeysta ugu dambeeyaan fursadda u siino xubinta suux wanaagsan ayuu ahaa way mahadsan yihiin dhammaan dhegeystayaasha kuwa qeybta ka soo noqday kuwa ina dhegeysanaya iyaguna way mahadsan yihiin xubinta suux wanaagsan ayaad maqlayseen wargeysadeeda sidoo kale soo maqasheen aan idiin akhrinay anigu waa musa cusmaaiil idiin akhrinaya dabcan iisu bakad ayaa noo farsameynayey kulan wacan mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka xaaladda dalka star fm codka gobolka waqooyi beri ayaadna naga maqlaysaan subaxnimo jimca taaradu waxay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha labaad ee februaayo sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka si wada jir waxaa idinkugu daadihin doona anigoo musac ismaaciil yuusuf bakad mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka ama website-ka ee www star fm c o k ayaad si toosa nooga dhegeysanaysaan goob walbaa joogtaan halkaas ayaad kala socon karaysaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka alaba sniin arbaca iyo jimco ayaad ka maqashaan warbaahinta star inagoo ku eegna arrimaha la xiriira dhankaasi iyo siyaasadda iyo weliba xaaladaha kala duwan ee dalka markaasi ka taagan ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal dabcan waxaa iminkaan usunahay maalmihii lasoo dhaafay inay markaasi jireen howlo soo jiitamayay howlo kala duwan oo u dhexeeya dhankaasi iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan dabcan doorashada dalka ka dhacday kadib waxaa laleeyahay waxaa weli jirtaa sidoo kalena ilaa iyo hadda qof walba uu doonaya halkii uu biyo ka cabi lahaa sida horey loo sheegayba qof walba wuxuu doonayaa meel markaasi uu coos ka baxay meel markaasi uu webigii biyihii roobka da-een ee halkaasi ku hareen ayuu doonayaa oo uu ka cabo taas oo aan ula jeedo inuu doonayo qof walba inuu inta badan dowladdu ay galaan waa siyaasiyiinte siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ah kuwa isbaysiga mucaaradka ee azimiyo si gaara jubli xisbiyo kala duwan ayaa durbo ka baxay laakiinse maanta waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal halka iminka ay wax taagan yihiin waxaanu eegi doonaa waxa keenay in aabbihii idlaa ee guriga waa uhuru kenyatta madaxweynihii afraad ee dalka loogu hanjabo in gurigiisa laga saarayo waxaanu eegi doonaa maxaa keenay dabcan yacnii hooyadu markay carruurteeda soo koriso aabbihii uu carruurtiisa soo koriyo gurigii uu ku soo koriyey uu wax ku siinayey qadadii iyo cashadii iyo quraacdii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii dhammaan carruurtii markay ka kaceen in hadhow iyagu ay dhahaan guriga anaga iska leh oo waa inaad adigu baxdaa maamadii ama masiigii waa hadda halka ay haysato uhuru kenyatta dhegeystayaal oo la leeyahay saacado maalmo iyo bilo ayaa loo qabtay oo la leeyahay ama halkan inaga sar ama adiga halkan ka baxaysaa waanu eegi doonaa waxaa halkaasi keenay iyo weliba in uhuru kenyatta uu isaga halkaasi isdhigay iyo in tabarta ay dhigtay waanu eegi doonaa ninkan oo mar ahaa ninka ugu awoodda badan dalkani kenya sidoo kalena ka midka ahaa dabcan madaxweyneyaasha xitaa ama dadka ugu awoodda badan qaaradda afrika ama beriga afrika si kale haddaan u dhigno laakiin hadda dabcan xisbigiisii iyo gurigiisii loogu soo galay oo xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii isagu ku hoos noolaa oo halkan mara uu dhihi jiray hadda iyagu halkan mar leeyihiin waanu eegi doonaa raila odinga oo isaguna difaacaya uhuru kenyatta waanu eegi doonaa waxa uu ku difaacayo waxaanu ogsoonahay in markaasi maalmihii lasoo dhaafay sidaanu soo sheegnay marar badan dhanka iyo u d a ay goodi dambeedka ka qosleeyeen dabcan dagaalka de labada qof qof kale oo mucaarad ah ayuu markaasi farxaddu yahay labadii qof ee mar soo wada halgantay dagaalka soo wada galay waddada markaasi isla soo maray haddii ay isqabsadaan dee qofkii ka dambeeyey ee iyagu markaasi fiirsanayey ayuu farxad u yahay hadda ruuto iyo kooxdiisu marar badan ayay markaasi dabcan elin ka imaatay waa doorashada ka hore xilligii ay iyagoo mucaaradka ahayeen hadda goosdambeedkay ka qoslayaan hadda waxaa iminka soo baxay dhegeystayaal haddii aanu markaasi si toosa u eegno oo warbixinada kala duwan ee miiska inoo saaran oo dhegeystayaashu aan la wadaagi doonno sidoo kalene kuwa iyagu markaasi la socda aanu ugu sii dari doonno warbixinada kale kuwa markaasi iyagu beriga ka ah ee waxa dalka ka jira iyo weliba saaxadda siyaasadda iminka ka cusubna aan fahamsanayn aan iyaguna wax kale la sii wadaagno xoogta iyo miiska inoo saaran hadda waxaa laleeyahay dabcan waxaa iminka keliya loo jihaystay yusufow waxaa keliya hadda loo jihaystay waxaa leeyahay waa sidii loo badbaadin lahaa uhuru kenyatta yacni madaxweynihii hore ee dalka sidii loogu badbaadin lahaa inuu jubliye ku sii jiro oo gacantiisa ay oga bixin waa waxaa keliya loo jihaystay ee leeyahay hadda ma ahan ee maandamano iyo waxyaabahaasi hadda waxaa leeyahay yuusuf xitaa dhinac ayaa la iska dhigay oo guriga ayaa laiskugu soo galay hadda waxaa bilowday dabcan dagaalka lagu jiro in markaasi madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta ee gacanta gacantiisa ay kusii nagaato uma ku sii nagaado xisbigii tobankii sano ee lasoo dhaafay talada hayay waa jubliye kaasi oo gaaray heer maalinkii shalay ahayd uu hogaamiyaha mucaaradka raila odinga uu markaasi tago waa xisbigaasi ama xarunta xisbigaasi waxaan ogsoonahay xitaa sida aan marar badan inta ka sheegnay waxaa dhacday xisbiga inuu lacag waayo yuusuf sanadihii lasoo dhaafay waxaa leeyahay dabaq weyn baa u kirisnaa oo bangani ah oo xarunta jubli ahayd laakiinse deyme ayaa lagu yeeshay lacaga ayaa lagu yeeshay xisbigii uu isbixin waayey uu isdabar waayey waxay danta ku qasabtay inuu hadda ka guura halkaasi oo xarun kale uu tego xaruntii uu tegey ayaa waxaa halkaasi tegey maalmo ka hor xildhibaano iyagu taageersan sidoo kalena sheegay inay doonayaan inay la shaqeeyaan xukuumadda cusub ee kenya kwanza kana soo horjeeda inay ku sii nagaadaan waa dhankaasi iyo mucaaradkii azimiyo waxay leeyihiin meesha waa lagu qatan yahay halkaasi iyo dherigu ka burayaa waa inaannu halkaasi aadnaa laakiinse maalintaasi kadib waanu kii aan ogsoonahay ay war-saxaafadeed soo saareen sidoo kalena ay sheegeen in xubnaha fulinta ee xisbiga jublii ay sameeyeen kulan kulankaasi oo xeelalka looga kala qaaday xogiyihii xisbigaasi jeremiya kioni iyo weliba ninka markaasi guddoomiye ku-xigeen ku ahaa vice chairman waa david morathe kuwaas oo xilalka lagu kala bedelay ninka lagu magacaabo kanini kega oo isagu xildhibaan bariga afrika ah iyo weliba aadan kaynaan oo ah xildhibaanka eldas oo vice chairmanka xisbiga jublii noqonaya iminka sida ay sheegeen iyagu laakiinse waxaa dhacday arrintaasi iyaduna waxay ku qasabtay in maalin kadib waa maalinkii shalay heede raila odinga kalonzo masoka madakaruwa eugene wamalwa iyo weliba jeremiya koni qudhiisu oo ay siyaasiyiin kale hogaaminayaan inay xarunta jubli tagaan iyaga oo markaasi leeyihiin waxaa xisbiga lagu sameeyey afgembi afgembi ayaa lagu sameeyey bay leeyihiin dabtalow afgembigaasi yaa sameeyey waxayna leeyihiin afgembigaasi waxaa sameeyey xildhibaanada uu soo diray sida ay sheegeen william ruuto dabcan waxay leeyihiin ruuto ayaa soo diray xildhibaanadan waa kii raila maalinkii shalay ahayd uu ku candacoonaya uu leeyahay wuxuu doonayaa ruuto in uu markaasi qaabkii hore ee waddanka uu u shaqayn jiray uu soo celiyo qaabkii hore muxuu ahaa wuxuu ahaa in xisbiyo badan aysan jirin oo hal xisbi oo keliya uu waddanka ka talin jiray wuxuu leeyahay sidaasi ayuu doonaya maadaama mucaaradkii u kala dilay dadka uu soo gatay waxyaaba badan ayuu sheegaya markaasi jeremiya kioni weliba waa ninka markaasi vice chairmanka david muradi iyo iyagu shalay waxay aadeen ama waxay tegeen maxkamadda kuwaasi oo ay doonayaan inay maxkamaddu ka hor istaagto waa waxay ku tilmaameen afgembi afgembigaas oo uu sheegay inay geysteen xildhibaanada markaasi iyagu xisbiga jubliil la wareegay laakiinse arrimahan kullii marka la isku eega dhegeystayaal waxaa leeyahay waxaa soo dhexgelaya hadda sidoo kalena meesha ku jira waa magaca uhuru kenyatta kaas oo ah guddoomiyaha isbahaysiga azimiyo ama chairmanka azimiyo ah taasi oo sidoo kale aan ogsoonaya dhegeystayaal waxaa leeyahay xisbigan marka uu hadda khilaafkan uu soo baxay waxaa khilaafkan aad iyo aad yuusuf u sugayaa baa leeyahay oo gacmaha sidaas u hoorinaya u d a iyo kenya kwanza yacni waxay leeyihiin jubli iyagaa gacmaha ugu haadinaylen sidan bay gacmaha u hayaan soo gacmaha gacanta soo gala soo fuula halkan ay leeyihiin yacni aad bay loo sugayaa sida markaasi warbixinadu ay sheegayaan waxayna leeyihiin waa inaad soo dhowaataan soo dhowaada ayaa leeyahay soo dhowaada arrintan waxaa loo gol leeyahay ayaa leeyahay yuusuf in markaasi xildhibaanada jublii oo ilaa iyo soddon gaaraya hadda inay markaasi ka qayb noqdaan sidii ajendayaasha dowladdu loogu meelmarin lahaa baarlamaanka si si fudud kenya kwanza ama xukuumaddu kenya kwanza ee iyagu u meelmarin lahayd ama ugu meelmarin lahayd ayaa leeyahay dabcan arrintaasi waana dabcan increase of number waxa loo yaqaano in tirada markaasi ay kordhi- ku kordhistaan waa muhiim waxa ugu koowaad marka aad xil hayso ama xukuumad aad tahay waa inaad tirada markaasi aqalka labada aqal aad hogaamin karto oo wax walba aad midmarsan karto meelo waxaa jira la iskaga baahan yahay eh, two third meelo waxaa jira la iskaga baahan yahay aqlabiyadda iyo waxyaabo la mid a marka ruuta oo laga yaabaa waxyaabaha waxay leeyihiin hadda uu inta badan xildhibaanadan uu u doonaya waxay tahay meelo badan oo macquul ay tahay in laskaga bahdo laba meel saddex meel hal meel ama aan rahday laba meel oo xildhibaanada markaasi laga doonayo laakiin si caadiyan tir ahaan markii la dhaho waan ogsoonnahay in markaasi eh, laga badan yahay eh, azimiyo waa dhankaasi iyo mucaaradke laakiin yuusuf haddana waxyaabaha kale ee ha- meesha ku jira waxaa ka mid ah eh, registrar of political parties waa diiwaanhayaha markaasi xisbiyada gabadha lagu magacaabo ndiritu ayaa iyadu waxa ay aqbashay waa go-aankii ka soo baxay guddiga fulinta ee xisbiga jubilee waa jubilees national executive council nec kulankii ay yeesheen kulankaas oo meesha looga saaray jeremia kioni iyo guddoomiye ku-xigeenkooda david muraade iyo weliba xitaa tresharigooda ninka markaasi dhankaasi iyo maaliyadda ugu weyn kagwe gichohi loo yaqaano laakiin kuwaas oo dhammaantood hadda jeebka iyaga ugu jira ee raila odinga ama azimiya ay si buuxda u taageeraya laakiin waxaa la leeyahay ee, isla kulankaasi ay neeg qabteen ama ay qabteen guddiga fulinta ee jubli waxa ay waa kii ay ku sheegeen inay jubli la shaqaynayso ee, u d a laakiin haddana waxaa la leeyahay arrintaasi waxaa maalinkii shalaheed ka soo horjeestay guddiga markaasi xalinta ee arrimaha ee, waa- waa baatiyaasha ee loo yaqaano political parties dispute tribunal waxaana markaasi si ku meel gaara ay u joojiyeen waa sh- howlihii ama tallaabadii ay ku dhaqaaqeen xubnaha jubli ee taabacsan u d a ama madaxweynaha taabacsan ayaa si kumeelgaara loo joojiyey waxaana ay sheegeen in markaasi waa guddiga markaasi ee, ka shaqaynta ee, ama arrimaha markaasi disputka arrimaha tribunalka loo yaqaano ee ka shaqeeya waxay leeyihiin arrimahaas waxaa kama jiraan oo si kumeelgaara ayaa loo joojiyey oo weli waxaa xisbiga sii haysanaya oo xilalkoodii sii haynaya waa jeremia kioni iyo david muraade waa shakhsiyaadkan taageersan raila odinga arrintan ayaa waxaa sidoo kale waxaan leeyahay dabcan ee, waxaa laga warsugayaa maxkamadda maxkamadda ayaa laga warsugaya laleeyahay dhegeystayaal ee, ara- iyaga oo kiis markaasi u gudbiyey maxkamadda waxaa kiis u gudbiyey ninka lagu magacaabo ee, david muraade iyo weliba ninka lagu magacaabo jeremia kioni iyagoo waxyaabo kala duwan ku kala doodaya hadda waxaa leeyahay yuusuf markaad eegto oo kale ninka lagu magacaabo ee, david muraade warbixintiisa ama kiiskiisa uu maxkamadda u gudbiyey waxa uu leeyahay wax uu ka warhayay ma lahan looma soo laguma soo wargelinin ee, dabcan kulankaasi ee, madax xubnaha guddiga fulinta ee jubli ay qaban doonaan laakiinse wuxuu leeyahay waxa keliya oo markaasi uu ka war helay um in isaga jagadii laga qaaday wax liigu soo wargeliya ma lahan ayuu leeyahay sidoo kale kioni isaguna ee, warbixintiisa uu geeyey dhankaasi iyo maxkamadda ama kiiskiisa waxa uu ku sheegay in isaguna dhanka iyo baraha bulshada oo keliya uu ka arkay in xilkiisa loo laga qaaday sidoo kalena ninka lagu magacaabo kitunyi uu isagu hogaamiyey ama sidoo kale shir guddoomiyey kulankaasi laakiin hadda eh, yuusuf waxaa lisku haysta ee waxay tahay arrimahan in markaasi ilaa iyo hadda halka ay eh, markaasi eh, eh, ku biishoon doonaan waa kii shalay aan ogsoonnahay eh, xitaa sanadka aqalka sare waxaa ka dhacay buuq iyo qallaaso iyo fawdo ay rideen eh, xubnaha mucaaradka ee azimiyo Eh, maalmo ka hor ama dabcan waxay ahayd badarad waxaa dhacday in raila odinga iyo kooxdiisu ay shir jira ayd qabteen sidoo kalena sheegeen in fatuma dulo waa senatarka isioloye oo sidoo kale xisbiga jubli ka tirsan ay meesha ka- ay ka saareen inay ahaato minority wib ama ay ka xayuubiyeen jegadaasi minority wibka Eh, taasi oo waxaa leeyahay maalinkii shalay ahayd markay yimaadeen aqalka sare ee sanadka senataradu waxaa loo diiday kuwa mucaaradka inay qofkii meeshaasi lagu bedelo oo ahaa senatarka narok ladama olekina uu kursigii fadhiisto waa kursiga eh, minority webka waxayna markaasi ku qeyliyeen inay doonayeen in xitaa afhayeenka aqalka sare waa ninka lagu magacaabo amazon kingi uu meesha ka saaro waxay leeyihiin amazon kingi waa afhayeenke iskaga bax aqalka ayay ku doodayeen ama ay ku qeelinayeen sababta waxay leeyihiin waxa uu markaasi ku guuldaraystay in qofkii meesha laga saaray uu meesha ka kiciyo waad fahmi kartaan dabcan aqalka sare ama sanadka iyo weliba baarlamaanka xitaa marka la fariisanayo waxaa jira qaab loo fariisto ee qofka markaasi isagu hogaamiyaha aqlabiyadda ama majority leaderga ah kursi ayuu qabaa hogaamiyaha laga tirada badan yahay ama xildhibaanada laga tirada badan yahay sidoo kale kursi ayuu ku fadhiistaa kuwa wiibka iyaguna waa si la mid ah laakiin maadaama raila uu daraad warba- war-saxaafadeed uu markaasi warbaahinta kula hadlay uu sheegay inay meesha ka saareen sidoo kalena ay xilkii ka qaadeen fatuma dulo oo u- oo ka tirsan jubilee maadaama ay kulan la qaadatay ra- william ruto sidoo kalena ay ka mid tahay xubnaha jubilee ee sheegeen inay ka baxaan azimiyo wuxuu leeyahay anagu noo sii ahaan mayso jegadaasiina noo sii ahaan maayaan ayuu leeyahay waana sababaha markaasi hadda iminka laiskugu dhacay maalinkii shalay ahayd weli waxay imi- arrintan eh, daba socotaa ama daba jiitamaysa waa khilaafaadkan iyo howlahan la xiriira xisbiga jubilee yuusuf haddaan dib u laabanno arrintan ma ahan markii ugu horeysay oo ay sidan dhacdo waxaan ogsoonnahay eh, ruto qudhiisu ayaa sidan ku dhacday markii ay heshiiyeen uhuru kenyatta iyo raila odinga labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa dhacday oo qof walba uu ogyahay in ruto la gacan markaasi bidixiyey ama geeska la geliyey kadibna xisbiga jubilee ee dabcan la damcay in laga saaro oo sidan ayaa ku dhacday laba xubnood oo la kala dhaho tangatanga iyo kielaweke ay u kala baxeen waan ogsoonnahay waa kii xitaa marar badan xarunta xisbiga jubilee marar eh, ay sidan dhacday marna ruto iyo kooxdiisu ay tegeen marna eh, muraade iyo kooxdan uu uhuru hogaaminaya markaasi ay tegeen walow uhuru naftiis- naftigiisu halkaasi tegin haddana halkii ayaa weli ay daba socota ayaa leeyahay waa markii labaad oo xisbiga jubli uu sidan noqdo oo laba dhinac loo kala jabo ayaa leeyahay waa kii eh, dabcan aan ogsoonahay in uhu eh, waa Re- ruto aan dhahde iyo weliba kooxdiisu ay isku dayeen inay sameeyaan wax loo yaqaano jubli fresh jubli fresh waxaa loo yaqaano ay doonayeen inay sameeyaan haddana way ka fakareen oo waxay samaysteen u d a way iska daafeen waa kii ay jubli oo dhan iskaga baxeen oo xisbiga u d a ay samaysteen kaas oo ay ku guulaysteen doorashadeenu soo dhaafnay haddana halkii ayaa la jooga ayaa leeyahay oo xisbigii weli khilaaf kama dhammaanin xisbigii weli waa la isku haysta ayaa leeyahay laakiin hadda raila odinga wuxuu leeyahay waanu difaacaynaa xisbiga waanu difaacaynaa uhuru kenyatta laakiin dulucda sheekada iyo weliba halka aynu u jeedno ayaa ah qofkii aabbaha ahaa waa uhuru kenyatta eh oo isagu leeyahay dadkii waa isku eeganaya siduu dadka iskugu eeganayana asaga iyo hadda loo soo jiisaday waa kan aan loonelnahay waxaa loo qabtay maalmo oo waxaa leeyahay niyow afkaada caddee mana raacaysa anagu ilaan azimiyo waan ka baxaynaaye oo alaabtaada ma soo qaadan mise halkaas ayaan kuu tuurnaa oo waan kaa tegnaa oo azimiyo aanu kaaga tegnaa taasoo micnaheedu tahay inaad markaasi party leader oo jubliya aad sii ahaan doonin oo anagu aana la wareegi doona xisbiga waxyaabaha la isku haystililaya hadda sababta keentana in raila odinga uu hadda soo faragishta arrintani sidoo kalena uu sheego oo ay leeyihiin waanu difaacaynaa uhuru kenyatta maalmo ka hor waad arkaysa yuusuf uhuru waa kii dhahayay weli azimiyo ayaan kasii ahaanaynaa ama kasii mid ahaanaynaa weli raila ayaan kasii mid ahaanaynaa taageeradiisa ama ka midaysnaan doonaa waana laakiinse dhiso su-aalo kala duwan isweydiinayo oo ay leeyihiin bal ka soo qaybgal kulamada bal dibadbaxyada ka soo qaybgal bal ka soo qaybgal ee dabcan ee miitinyaasha ay samaysanayaan azimiyo markaasi aynu ku aragno laakiin hadda maxay samayn doontaa dabcan uhuru kenyatta ma tabartiisii halkaasi dhigtay mise asaga iyo halkaasi isdhigay oo waxyaabaha maanta aanu doonayno inaan markaasi barnaamijka ku gorfeenno sidoo kalena aanu ku eegno dhegaystayaal arrimahaasi xisbiga jublee iyo weliba si guud azimiyo laakiin halka loo jeedo maxaa loo dagaalayaa yuusuf waxa loo dagaalaya waxay tahay in state house laga soo quraacdo waxaa loo dagaalaya waxay tahay in state house laga soo qadayo waxaa loo dagaalaya waxay tahay in aqalka madaxtooyada laga soo casheeyo yaa u dagaalaya waxa u dagaalaya waa qaar ka mid ah jubilee xildhibaanadooda dabcan yuusuf saanu horey soo sheegnayba dhammaantood kama midaysna kama midaysna oo xitaa waa kii aan ogsoonnahay waxaa jiraan qaar ka mid ah eh, siyaasiyiin lagu soo doortay tikitka eh, jubilee oo iyagu maalintii aan ka qaybgelin waxaa ka mid ah wakiilka haweenka ismaamulka gaarisa udgoon ayaa ka mid ah waan ognahay inay iska diiday iyada xitaa maalintii inay ka qayb gasho ee kulankaasi ka dhacay aqalka madaxtooyada state house oo sababo kala duwan iyadoo sheegtay in ay markaasi ku qanacsaneen sidoo kalena ay maalintii labaad ka qayb gashay kii azimiyo ee ka dhacay makueni aan rahde machakos ka dhacay kadib ee, waxaa jiray sidoo kale xildhibaano kale oo iyaguna markaasi sheegayey inay weli taageersan yihiin raila odinga iyo weliba madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta laakiin inta badan yuusuf waa laga midaysan yahay waa raggii halkaasi tegey oo ka soo qadeeyey maalintii state house ayna tahay waxyaabaha dhibkan oo dhan loo marayo dhibkan oo dhan waxaa loo maraya waxay tahay annagu toban sano ayaan soo ahayn dowlad toban sano ayaanu soo maamulaynay waddanka dabcan hadda ma awoodno inaan bannaanka joogno oo bannaanka dhaxan markaasi nagu disho dee waa fahmi kartaa qofkii beerka u bartay inuu suux walba ku quraacdo yuusufow dee beri markaad u keento wax kale beerkii iyuu doonayaa waa xisbiga jubliya leeya hadda tobankii sanee lasoo dhaafay u bartay inay beerkaasi ku quraacdaan laakiin hadda lama hayo balse waxay leeyihiin weli meelo kale oo laga so- caraftiisa noga soo carfaysa ayaa jirto oo aan gacanta kala gaari doonno
sida barnaamijka dhegeysan aad ku maqlayseen waa xaaladaha guud ee wadanka iyo xaaladda jubilee hadda oo iminkan qarka markaasi u saaran in xilka markaasi xitaa laga qaado ninkii markaasi dabcan shakhsiyaadkii soo asaasay uu ka mid yahay madaxweynaha ama madaxweynihii hore ee waddanka uhuru kenyatta waa su-aalaha haddii laisweydiinaya maxay tahay waxyaalaha hadda looga faa'iideysanayo sidoo kalena hadda dabcan looga saaraya xisbiga ee jubilee ee ugu weynaa xisbiyada waddanka waxaa laakiin burburkiisa iyo weliba kala tegiisa ay soo shacbadeen wixii ka dambeeyey labadii kun koob iyo labaatankii taasoo ka qa- qaarkood inta badan ay ka qulquleen waana saaxiibadii markaasi aadka u taageersanaa una taabacsanaa madaxweynaha hadda xilka haya ee ruuto wakhtigaasi loolan dhanka siyaasadda iyo weliba eh, mugdi dhexdooda soo kala dhexgalay ama dabcan waa iskoormaada dhexdooda soo kala dhexgalay ayaa dabcan ay ku heshiin waayeen in xisbigaasi qayba markaasi ay ka noqdeen qaarkoodna ay ku tilmaameen in markaasi lagu cadaadinayo xisbiga waxaana markaasi dabcan hadalkaasi loola jeeday madaxweynaha ku-xigeenka wakhtigaasi laakiin hadda waxaa hadda la tilmaamayaa iyadoo ay ka tirsan yihiin azimiyo la umoja ayay tabasho markaasi soo saareen ay aada uga tabanayaan xisbiga ama sbeysiga jubilee waa raalli hadaba sbeysiga azimiyo la umoja waana xubnaha markaasi o d m oo loolan ahaan ama siyaasad ahaan inta badan horaanna isku hayeen laakiin siyaasadooda waxaa isku keenay madaxweynaha wakhtigaasi xilka hayay uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga si markaasi ay uga shaqeeyaan ka mid ahaanshuhu iyo weliba loolanka siyaasadda iyo sidoo kale in ay soo hoyiyaan kuraas aada u tiro badan iyo tirooyin fara badan ay asxaabta siyaasadda iyo dadka shacabka laakiin taasi maysan suurtagelin doorashadii wakhtigii loolanka iyo weliba heshiisyadii kala dunaa ay soo saarayeen intooda badan waxay markaasi ku waayeen kuraasta ee xitaa xildhibaanada iyo sida sa- sanatarnimada wakiilada haweenka ayay dhammaantood inta badan ay ku waayeen waana xisbiga jubbaland ka hadlaya dhegeystayaal qaar ayaa markaasi ku soo galay waxaana soo galay xildhibaanada hadda lagu tilmaamo jubilee inay ka kooban yihiin ilaa iyo soddon iyo kow waxaana maalintii ama maalmihii aynu soo dhaafnay aad ka harkaysay warbaahinada idaacadaha dhegeystayaal in qaarkooda ayagoo ka kooban ilaa iyo soddon ay la kulmeen madaxweynaha hadda xilka ah ee ruuto kagana hadleen aayaha iyo ajandaha iyo weliba qorshaha xisbiga jubilee aadan kaynaan iyo sidoo kale kioni ayaa waa ke- waa kioni keega ayaa markaasi ka hadlay yiigsiga iyo waxyaalaha hadda markaasi u qorshaysan xisbiga jubilee waxaana markaasi digniin ay u direen madaxweynaha oo sheegeen in hadda uu la shaqeeyo madaxweynaha hadda xilka hayo waana ay ula jeedaan waa mas-uulkoode waana hogaamiyahooda uhuru kenyatta lowson haddee markaasi taasi ay dhicin ama wuxuu ku sheegeen haddii uu arrintaasi aysan dhicin inay xilka markaasi ka qaadayaan oo shakhsiyaad kale ay u dhiibanayaan arrintan waxaa garawdeenka ee aadan kaynaan xildhibaanka laas iyo sidoo kale xildhibaanka yaala ee asagana markaasi halkaasi loogu doortay ama xildhibaanka bariga africa waana ninka lagu macaw kioni kega waxayna hadda ay sii adkeynayaan doonayaan sidii cilaaqaadka heshiisyada ee xisbiga jubilee iyo kenya kwanza ay hadda ay doonayaan inay qayb markaasi ay ka noqdaan laakiin halkan ayaa shalay markaasi digniine ay soo saareen waxayna ku tilmaameen in dabcan qodobada qaar ay inta badan ay surugayaan ayna ka surugayaan qaybta azimiyo laomoja ee raila odinga ama xisbiga o d m waxaana markaasi sheegeen in faahfaahin ay ka bixin doonaan ilaa iyo qodobo gaaraya toban qodob ay aada uga sulugsan yihiin ama ay ka qabaan mise ay ka tabanayaan tani markii lagu soo kala baxay dabcan doorashadii waddanka markaasi ka dhacday doorashooyinkii ayagana markaas loogu talagalay baarlamaanka waxyaala badan oo markaasi heshiisay xisbiyada ama hisbaysida ay inta badan ku heshiiyaan ayaa waxaa markaasi laleeyahay in laga gacan maroojiyey oo markaasi xisbiga isaga keligiisa ama xisbiyo qaar ah shakhsiyadka ay markaas isi siiyeen la jeedaan o d m taasi ayaa hadda keentay in culeysyada waxyaalaha faraha badan ay tabanayaan laakiin khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalo ayaa markaasi ayagana ka hadlayaan dhinacyada iyo waxa hadda ee laisku haysto balse waxaa la sheegayaa in arrintan uu ka soo sheeqeeyay madaxweyne ku-xigeenka rigaada gaeshagua taasuu sheegay in xisbiga jubilee uu markaasi meel qaldan uu ku socdo uu sheegayo inuu ka soo wareejiyo una u soo wareejiyo habka hadda ay ka jirta barwaaqada oo ula jeedo waa horumarka waa sida hadalka ayaga u dhigayaane waxaana kulan markaasi kala duwan ula galay kadibna wuxuu u ballamiyey madaxweynaha waddanka william ruto halkaasi kulamaha markaasi kula qaateen kana arrinsadeen xaaladaha iyo wax markaasi loo dunay waana shakhsiyaadka inta badan siyaasadda isku hayay sida hadda gabadha sabina jege oo inta badan aada u dhaliili jirtay sidoo kalena aada uga hor imaan jirtay madaxweynaha hadda xilka hayo ayaa mar um keliya laga soo dabcan ka soo hormuuqatay warbaahinta iyagoo iyadoo markaas isla taagan madaxweynaha laakiin waxay sheegtay in ay garanayso meesha danteeda ku jirto iyo meesha halka ay markaasi ka naasnuugi karto ama ay oola jeedo dadkeeda waxayna tilmaamayaan in xaaladaha iyo weliba hadda waaqic taagan aysan keliya ku qotomin arrimaha jubliyi iyo sidoo kale arrimaha waaqica azimiyo lowmoja balse ay tahay midnimada iyo sida wax loogu qaban karo dadka shacabka dhegaystayaal hagaag haba ahaato maalintii shalayto waxaa markaasi haddana kulan qabsadeen dhegeysa jeremiya kioni oo asagana markaasi sheegay in xilkiisa dad markaasi iska dhigaya dad u taabacsan sidoo kalena looyal u ah daacad u ah dhegeystayaal xisbiga jubilee in ay doonayaan inay mugdi geliyaan xisbiga waxaa markaasi shalayto markaasi garab ka helay azimiyo laomoja hogaamiyaheeda raila odinga halkaasi kulan ay ku wada qabsadeen warbaahintan oo ka dhaadhiciyeen in jubilee ay ka tirsan tahay azimiyo laomoja shakhsiyaadkaasi raila waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo markaasi calooshood u shaqaystayaal ah oo aan garanaynin danaha iyo weliba xamaasadda inta badan laga doonayo dadkooda inay wax uga qabtaan mise danaha waxaana intaas inta badan uu ku sheegay shakhsiyaadkaasi in hadda uu aadadabcan uu ku tilmaamay in danahooda aysan garanaynin balse keliya tooda maalinlaha ay fiirsanayaan waxa uu ku tilmaamay in xisbiga jubilee marnaba uusan burburi karin isagoo sheegay in shakhsiyaadka hadda markaasi ka tirsan ay ku ixtiraamaan hogaamiyihii hore waddanka uhuru kenyatta waxauna sheegay sida hadaladiisa markaasi maalinta shalaytol laga dareemaya inuu ku difaacayay uhuru kenyatta isaga iyo sidoo kale maada karua iyo sidoo kale kalonsom isoka ayaa markaasi sheegeen in hadda dhexday u xiranayaan sidoo kalena ay sheegayaan ama ay tilmaameen in marna aysan ka bixi karin jublee oo hadda ay tahay dabcan waa gaashaanka keliya ay ku duulayaan azimiyo laomoja waxaana uu sheegeen in kulamo kala duwan ay qabsanayaan kana arrinsanayaan sida markaasi xididaha loogu adkeen lahaa jublee oo hadda markaas la doonayo in la gilgilo kadibna dadka ku jiraan la kala daadiyo shakhsiyaad ayaa markaasi hadda istilmaamayaan dabcan tilmaamayaan ama waa sida hadalka u dhigay raila odinga tilmaamayaan inay gilgilaan kadibna ay dadka ka daadiyaan waxaana uu sheegay tani ma aha wadadeeda oo wuxuu leeyahay waa qaldanteen oo hadda waddadii ma haysaan laakiin yaa in dabcan lilingooni dib u soo laabta oo arrimahan aan ka shaqeyno aan ka shaqayno halkan waxaan u taagannahay hadalka ayaan soo xiganaya dabcan raila odinga halkan waxaan u taagannahay inaan ku difaacno xisbiga jubilee waxaan sidoo kale halkan mowqifkeenu ama yoolkeenna uu yahay sidii xaaladaha waddanka hadda taagan aan markaasi oga dhaadhicinay dadka shacabka iyo dabcan mowqifka aan hadda ka qaadan karno laakiin maaha inaan tafaraaruq iyo sidoo kale naceeb dadkeenna markaasina soo doortay inaan hadda ku beerno aan oola jeedo jubilee in shakhsiyaadka ay soo doorteen laakiin ma isweydiisay dadka hadda xaaladda ay ku sugan yihiin ma isweydiisay hadda sicir bararka shidaalka waxyaalaha dabcan tusaale usoo qaaday wadanka markaasi ka taagan wuxuu leeyahay tan waa inaan markaasi mid aan ka wada noqono sidii aan ku difaaci lahayn anagoo ka xisbiyahaan ama isbaysi ka isbaysi ah xisbiyahaan ah dhegeystaal xisbiga jubilee waa sidii qayb markaas horaan oga ahaa in haddana ogana oga yahay waxaan ku ixtiraamaynaa ku qadarinaynaa madaxweynihii hore ee wadanka waxaana hadda aan danaynaynaa sidii markaasi mid aan u wada noqon lahayn ilaa markaasi mowqifkeena aan ka wada gaarno kuwa hadda doonaya in ay naga faa'idaystaan aan meel cilo aan oga tagno una sheegno in hadda wakhtigooda aan la joogin hadalladaasi ayuu maalintii shalayta ku dhiirigeliyey xisbiga jubilee laakiin halkan waxaa markaa dabcan aad arkaysaa sidii xitaa saaka wargeysyada warbaahinada telefishinada weliba kuwa markaasi aadka uga faallada dabcan arrimaha siyaasadda waxay halkan tilmaamayaan in xitaa arrintan hadda ay ka weynaat ay ka dabcan ay dhaaftayba raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta waxaana halkan ay taagan tahay sidii hadda xilka ay doonayaan in oga qaadaan digniin ayaa markaas loo diray maalintii shalayto aadan kaynaan iyo sidoo kale kioni ayaa digniin u diray madaxweynihii hore wadanka uhuru kenyatta laakiin su-aasha isweydii ma mudan yahay in madaxweynihii digniin loo diro isaga xisbiga gacanta ku hayay maxaana keenay isagoo markaasi toban sano xilka markaasi madaxtinimada waa xilka ugu sare dalka hayay sidee hadda markaasi mowqifka ama hadalkaasi ay ku gaareen in markaasi ay dabcan ay gacan dhaafaan madaxweynihii hore ee dalka maxaana sababaya maxaana arrintan loo cuskan karaa dhegis walaa su-aalaha dabcan inta badan su-aalaha laisweydiinayo iyo halka waxaa dhigay madaxweynaha markaa tiiras waxaa leeyahay ama waxay sheegayaan ama ay leeyihiin waa kuwa jubilee ka tirsan eh waxaa laleeyahay sidee hadda marka dabcan waxay leeyihiin madaxweyne ama madaxweynihii hore dabcan la hadlayan waxay leeyihiin waxaan kaa codsanaynaa inaad markaasi la shaqayso oo aad garabna markaasi xisbiga jubilee siisay iyo sidoo kale kenya kwanza oo ay ula jeedaan madaxweyne ruto hadda waa tan ugu dambaysa ayay leeyihiin oo fursado aan ku siinayno ordayda ama tan kale waxaa markaasi go-aan ka qaadanay sidaan oga bixi lahayn azimiyo lawamoja oo markaasi oon la shaqayno shakhsiga hadda markaasi xilka hayo ay ula jeedaan madaxweyne ruto laakiin taasi haddaysan dhicin oo aan xisbiga markaasi aan naga saarin ama aanan noqonin xisbiga ugu weyn waa dabcan ay sheegayaan waa marka laga sotay kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo waxay leeyihiin xisbiga saddexaad ayaa laga doonayaa in aan markaasi noqono oo fursadaha iyo xaaladaha markaasi aan dejinno si aan markaas u noqono xisbi markaasi lugihiisa ku taagan sidii sidii markii hore aaman ahayn hadday saasi noqon weyso adigana waxaan ku leenahay ama aan kaa saarayna xafiiska oo ila jeedaan in markaasi aan qayb ama muhiim ama door aasan ka ciyaarika ciyaari doonin xisbiga jubilee waa arrin hadda loo digna kadib maxaa dhacaya hadda yaa noqonaya qofka markaasi bedelaya uhuru haddii markaasi ay ka saaraan xisbiga maxayna markaasi qaybta markaa fiiriso sharciga ay ka qabaan ee hanaanka ee qaybta markaasi ama waxaa loo yaqaana political party act laakiin halkan weli waxaa markaasi ku cakiran sidii hadda loo fiirin lahaa qaabka looga tuurayo ma qaabka waxaa keenayo waana su-aalaha hadda markaasi ku soo badanaya waddanka iyo weliba maxaa hadda keenaya arrintan iyo xisbiga jubilee in markaasi shakhsiyaadkii ugu weynaa ay kala dabcan la doonaya in meesha laga saaro waa kuwa markaasi looyalka u ah waa kuwa markaasi daacadda u ahaa uhuru kenyatta hadda nafsadiisa ayaa loogu soo jeestay xisbiga oo lagaba qaadi rabaa ay sheegayaan in hadda ay doonayaan in ay la shaqeeyaan ninka xilka waddanka markaas u hayo sidoo kalena qayb ay doonayaan ama qayb aysan doonaynin in markaas ay qayb ka noqdaan azimiyo la umoja doonayaanna in xisbi gooni u taagan ay noqdaan oo aysan dabcan wax xiriir ah iyo wax ilaaqaad ah aysan markaas la yehelin laakiin maalinta shalayto raila odinga asagana wuu adkeeyey waa u dhiirigeliyey wuxuuna sheegay shakhsiyaadka hadda markaasi ka tirsan iyo weliba kuwa markaasi gooniga u taagan oo doonaya in ay kala xisbi noqdaan hadda ma aha oo waxaan doonaynaa inaan midnimada ka wada shaqayno xaaladaha iyo weliba dhibaatada hadda taagan aan dadka u bidhaamino si dowladda hadda waxyaalaha ay samaynayso aynu markaas wax oga qabanno laakiin dhexdeenna yaa laga dhex faa'idaysan ayuu leeyahay wuxuu sidoo kale si cadad u sheegay in uu u aqoonsan yahay shakhsiyaadka sida jeremiya kioni iyo shakhsiyaadka markaasi ee xisbiga gacanta ku hayo xogayaha xogayaha guud ee xisbiga jubilee oo ka hadlaya ee dhegeystayaal iyo sidoo kale madaxweynaha uhuru kenyatta inay hoggaanka u hayaan azimiyo la umoja laakiin wuxuu leeyahay kuwa kale waa kuwa markaasi doonaya in ay gilgilaan sidoo kale daadiyaan midhaha markaasi u taagan ama sidoo kale doonaya dadka shacabka inay gurtaan dabcan oola jeedo kuwa inta badan hadda ka faa'iidaysanayo xisbiga xisbi ahaan laakiin su-aalaha hadda saakan isweydiinayna muscab waxaa ka mid ah maxaa keenaya madaxweyne uhuru kenyatta isagoo xisbiga weynaa xisbigeed garanaysay sidoo kale soo ahaa madaxweynaha waddanka toban sana dhegeyste maxaa hadda keenaya in asaga markaasi maanta loo hanjeedo loo hanjabo maxaa keenaya sidoo kale waxaa hadda difaacaya raila odinga ayaa difaacaya hadda wuxuuna ku difaacaya oo sidoo kale uu ka dhaadhicinaya dadka leeyahay in azimiyo sidoo kale aan la kala dhantaali karin sidoo kale la kala geyn karin laakiin shakhsiyaadkaas wuxuu ku tilmaamay kuwa markaasi calooshoos u shaqaystayaala sidii kuwii hore oo o d m a oo markaasi la kulmay uhuru dabcan william ruto maxaa hadda dan ugu jirtaa xildhibaanka hadda sida xildhibaanka bariga africa ee cuni iyo sidoo kale xildhibaanka aadan kaynaan dhegeystayaal maxaa dan ugu jirtaa waa tan la isweydiinayo maxaa hadda markaasi soo jeediyey maxay hadda keenay inay ka hor imaadaan hogaamiyahooda xisbiga hogaamiyahee markaasi soo waday sidoo kale hadda digniin u dirayaan horta ma mudan yahay in markaasi digniin loo diro dabcan qaladaadkay ku arkeen hadda waxay sheegayaan inay markaasi xisbiga dhibaato ula kulmay tan iyo markay ku biireen azimiyo loomoja mise raila odinga markay ku biireen waxay sheegayeen in cadaadis xoogan ay kala kulmeen sidoo kale in waxyaalihii markaasi la doonaya inay wadainay wada qaybsadaan sidoo kale aysan wada qaybsanin waxaa inta badan ay hadda dhaliil fara badan u jeedinayaan gitoni wuxuu asaga sheegay in hadda ay soo saari doonaan ilaa qodobo aad u tiro badan gaaraya toban ay dhibaatada intan iyo markay ku biireen ay la kulmeen sidoo kalena sheegayaan in haddaba aysan dabcan niyadooda ama qalbigooda aysan siin karin inay halkaasi ama qayb ay kasii noqdaan azimiyo loomoja laakiin hadda waa lasoo rereebayaa halka ayagana go-aan ay qaateen durbana markaasi xilka ay ka qaadeen jeremiya kioni haddana ay u socdaan dabcan digniinta hadda muscab la dirayo waxay markaasi hadda tusaale u bixinaysaa uhuru kenyatta waxaa laleeyahay haddii aad lasan la shaqaynin bal halkan dhegeysto muscab waxaa leeyahay haddii aan la shaqaynin madaxweynaha hadda xilkahayo ama sidoo kale aba qeyb markaasi haddana kasii tahay azimiyo laomoja waxay leeyihiin fursad markaasi kuma banaano oo waan ku bixinaynaa oo xisbi kama tirsanaan doontid waa digniin aada loo dirayo marka waxaa lagu qasbayaa ayda in aad la inaad markaasi la shaqayso william ruto ama inaad ka baxdo azimiyo laomoja waa laba laba dooro midkooda haddii azimiyo uu ka baxo waxay markaasi noqonaysaa in jublii ay noqoto xisbi gooni u taagan
maxaa sababay hadda in uhuru sidaasi loo dhaho dabcan haddana waxaa laleeyahay haddii aan la shaqaynin raila dabcan aan la shaqaynin william ruto waxaa hadda kugu qasbaysaa haddaad la shaqayso waxay markaasi ku qasbaysaa in aad haddaad la shaqayso dabcan william ruto waxay kugu qasbaysaa inaad markaas azimiyo ka baxdo waa kow haddii aad azimiyo qayb ku noqoto waxay noqonaysaa in xisbiga in xisbiga lagaa tuuro oo marka waa mid laba dara mid dooro ayaa hadda markaas miiska u saaran waxaana arrintan soo abaabulay leeyahay xildhibaanka bariga africa oo hadda markaas asaga ay soo saareen jublii ay soo saarteen ama azimiyo ay soo saareen iyo sidoo kale xildhibaanka eldaz aadan kaynaan shakhsiyaad ayaa halkaasi hadda u helan oo digniino u saarayan welibaan leeyahay dabcan xisbiga sidan kuma sii jiri karo oo dhibaato ayuu haystaa halka qaarna ay leeyihiin dabcan arrintan waxaa dabada ka riixayaa ka wada rigaadayga shacwa iyo shakhsiyaad aad u tiro badan ayaa leeyahay in ay doonayaan inay hagaan oo sidoo kale ka saaraan azimiyo loomoja
waa tahay yuusuf uu mahadsan yahay dabcan hadalku waa dhan yahay dabcan waxyaalo badan ayaan ka soo hadalay yuusuf sidaa sheegtay waxyaabaha lagu doodaya waxaa ka mid ah in xisbiga markaasi toban sano uu xilka soo hayay sidoo kale dowladdu suu ahaa laakiinse hadda halka uu taagan yahay uusan taagnaan karin taasoo micneedu tahay in bannaan joog ama debajoog uu dowlad ka noqon karin oo uu dowladda doonayaan laakiinse yuusuf waxaa keliya hadda meesha yaallo ee sidoo kale dhegeystayaashaan doonay inay markaasi inoo sheegaan waxay tahay in aabbihii idlaa ee markaasi mar ahaa ninka ugu awooda badan xisbiga ninka ugu awooda badan dalka hadalkaasi loogu goodiyo ma isaga halkaasi isdhigay mise danta ee halkaasi dhigtay eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanada tooskay saaxiibadoba soo bigsan karaan mise talow ku gacan sayri doonaa wuxuu leeyahay wax aan doorana ma lahan azimiyona qayb baan ka ahanaya laakiin haddii azimiyo u doorto laakiin xisbiga yuusuf asaa u weyn laakiin hadda waa loo dabcan way u goodinayaan hadda tusaale laakiin hadda awood baa awood bay sheeganayaan awood bay sheeganayaan aad iyo aad laakiinse laakiin garabkay ka raasanayaan dhanka madaxweynaha ogsanow dhegeystayaasha inoo sheegi doon laakiin yuusuf waxaa leeyahay halkan ma la isla soo gaareen oo waxyaabo kale ayaa jiray oo uhuru samayn karay yani huur halkan isaga ayaa meesha arin halolaha keenaya leeyahay aad iyo aad sababto waa u aamusnaa dabcan waagi hore la rabay inuu arrintan u hagaajiyo uu u saxo.
hagaajiyo Mhm.
sidii raila odinga uu odm ilaa labada kun iyo toddobadii hadda Mhm.
isaga hadduu dhaho bidax aada Aha.
bidax loo aadayo midig aada haddii marka la- xali hadda midig loo xisbiga aado.
asagaa markaa licif ka dhigay dhegeystayaasha ayaa noo sheegi doona horta yuusuf eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa lambarada si toosa marka laynigu celinaya waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber sh- shan hal eber shan dhegeystayaasha ayaan siinaynaa dhegeystayaal mar kale ayaan kugu celinaa dhegeystayaal qodobka dooda maxaa hadda heerkan gaarsiiyey madaxweyne william waa madaxweynaha waa madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta oo hadda laleeyahay laba mid dooro inaad markaasi qayb aad ka noqoto azimiyo haddii aad qayb ka noqoto azimiyo ogsoonow xilka waan kaa qaadayna waan kaa turaynaa haddii aad la shaqaysana Ra- ruto waxay noqonaysaa xisbiga jublihi mid gooni u taagan oo xisbi ah haddaba talow mid kuwa markaasi to odhanaya maxaana heerkan gaarsiiyey in hal- hadda markaasi loo handado loo hanjabo madaxweynaha waa madaxweynihii hore ugu oo caruurtii uu soo kariyay asaga ay u Dabcan. waa hanjabaan ninkii ku dar dabcan awoodi badnaa ma- toban sano soo noqday hadda waxaa leeyahay wuu ligliganaya madaxweynaha waa madaxweynihii hore laakiin shalay waxaa difaacay raila odinga raila odinga iyo kalonzo Mhm.
iyo Madaxa karua Karua.
iyo kioni waayahay bal istaa u horan siinaynaa Kiyoni- xiqad ku kiyoni jira.
xitaa way ka qaadan xilka laakiinse ma soconaysa yaa layidhi.
aad iyo aad star fm hallow hallow star fm ka gudub star fm hallow
هلو السلام عليكم مسعد يوسف ويوم السلام يا حاجة أقول لك كوتك مريرة لا مراحة وعليكم السلام soo dhow xaaji
وأنا دوا يرتو ما أنت أول كاس مدحوينها إن لها ما أنت خبرت هذا يوش haye لما دنا مد دورو إن لها Mm, دولتنا أو بهنا دي بدنا وقت تجينا أورت مد ميل إسلقي لزما waayahay
سيسي جبلي ما أنت هذا فينو ما أنت غير كاس يستعجل أود هذا يوش waayahay
لما دنا إنه هذا إيش بيان كيا أسميه أو هذا يعني يسبور سارس ولا بني هو الجبل ما فاهم waayahay مدحوينها وقت يسيا ولا ما عليه mhm
oo tiisa barigito qadku waaba ka baxay mhm
ninkaana meesha uu maamaahanayo oo heerku habaabanayo waaba dawo maray waa isna saakida banaanku ka yahay waaba duruwaa naflacari ah haye
nimankan o d m iyo maaragtay jubilee oo iskugu imaaday asimiyo Mm,
amrigaas iskugu imaaday mm, dantooda way garteen dawlad banaankaan ka taagnaana waana la jooga kufadee kaana faadee bdhe horta maxaa la mataqaana ahey waa maqli jir waana ku rabaa waana kaa faana meel misligeli mhm
marka dee baarlamaankin waa laisla joogaa madaxweynaha mucaarada yani aan ku noqonaynaa dawladda baa ka tirsananaya meel maaha marka uhuru eh, raggii uu isaga siyaasadda soo geliyey uu markaa sii taageeriyey in hadda sidaasi ay isaga ugu goodiyaan maxay ka macnaysan tahay
goodinta waxaa keenay Mm, ninkii hadduu xisbigii maaragtay uu madaxa amriga aan kor kahayna uu yidhi maaragtay taladana wadankana mar hore uu xilkiisa u dhamaystay mm, oo baarlamaanka banaanka ka joogo mm.
maamulkiisa muxuu qabanaa marka raggaana ragga hortaagan iyo dawladdii ay hor fadhiyaan mogtahay waa tahay danaha dalka iyo dantoodii way fiiriyeen waa tahay aan la wada shaqayna ceeb maaha labadan hadda mid dooro ama naga- waa laga qa- qaadaya la yidhi hore- madaxweyne uhuru la dhahay madaxweynihii hore la dhahay ama na- na soo raacay kenya kuwaas aan la shaqayna la dhahay Mm, waa tala fiican waa tahay maxaa yeelay hawsha waa loo jeedaa nin walba uma sumay waa yaari waxaa la yidhi waa yaari korkiisa waa wadayna ma fahamti waayahay laakiin eh, jubilee iyaguna waa la eedeynaya waxaa leeyahay eh, sharci darre ayay ku baxayaan oo azimiyo ayay ka tirsanaayeen raggii ay isla soo halgameen ay meel cidlo uga tegayaan
waa runta oo midda iyada waaba taallaa oo cid meesha laga wayn maayo maxaa yeele nin saaxiibka ah mogtaa isla jirteen oo awal gees iskala dagaalamaysa haddaad xag kasoo jeesato waa ku eedaa mogtay Mm,
saaxiibooda haddii na laga reysay mogtay eh, yacni si wax ku wada wadanaa aa imaada meesha waa tahay dawladdiina mogtay iyadaa gacanta ku haysata dalka waa ujeedaa waa garta rag badan oo dawladda ku eedayna dadkay iibsanaysaa oo soo xaraysanaysaa haye nin walba briskan bisil oo yani lamacaawi raba adig gal danteed ay ka wada arkeen oo waana dawladdiina la shaqeeya waa ku jirtaa danta marka hadda waxaan dhihi lahaa aniga madaxweynaha madaxweynihii hore asagoo maaragtay sharaf mudan in uu maaragtay taladii inkastoo waqtiisa soo dhamaystay oo labada hadda loo doortay ay tahay mid labada dara mid dooro waa in ay maaragtay uu fasaxaysba u dhaha la shaqeeyo dawladda kenya kwanza aad waa mahadsan tahay maayo salaamaya miscado adi iyo yuusuf bakar shukran xaaji aadan qooley mandheera star fm hallow اه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
haji aadan qooley waxaan u sheegaya maya ha u sheegin barnaamijka u gudagal Caraboy waa- waa cali suubi xilligii dalayal caraboy waa dhammaada ma garan waa yahay ba- ba- suuraa jira haddii xataa dawlad ay guulaysato macnaheeda maaha inaan dawladda annaga gacmaha u horsanno kalma dawladdaas haye laakiin uhuru in halkaasi lagu goodiyey asaga soo isma dhigin sooma la dhihi karo Guure uhuru waxba uma qaban xisbigan asmiyana waxba uma qaban madaxuma uu soo jiiday Eh, markuu dawladda ahayna asaga wax tari waayey Eh, hadda aniga waxa la yidhaha waxa la yidhaha maba aqaanba jubilee iyo xisbi aniga dadka meesha tegay oo sheegaysana daddan iskayaalay ahayna wal marka markii hore lu kula jiray gobolkoodana cod kama keenin marka kuwaas annaga inay naga baxaan kulligood aan ba rabaa ma garan waaya ayaa ku soo haray hadday kaa baxaan Eh, maxaa naga hadlaysa weligii annaga sow wayba iyo odm sow nimanka mucaaradka weligood wadan ma haye watan guulalee ka maqani ma maxaa naga maqnay annaga maxaa sawtaan gilgilayna xol mudaaraadka lix iyo tobankii nimanka ka dhigay inaan naamoogid laakiin xildhibaanada ay ku badinayaan oo isbahaysi oo aadi aadan qolle iyo kala noo malaysa annaga Calasow.
Anaa- annaga mucaaradka waa wadayna calasow waxaan ku soconaa mucaaradnimadu calasow Waxaa i dhegeyso weeye, haqaraal lagu dhimo haqaraal wasakfiyaad waxaa jira oo maaragta ubutinistayaal oo hadda meel gala laakiin oo azimiyo ay ku badinayaan tirada ay ku badinayaan jubilee soddon xildhibaan ay haystaan Inayeen male hankura kuwa weliba hadda gabadha soomaalida maasha allah waxaan leeyahay dadka soomaali saas yeerto waa markii koobaade Mm, waxaan leeyahay waa wax cusub waa mahadsan tahana waa yahay marka wax ay u dhimayaan casimiya ma jirto dadkaanu waad u madeelow iyo waxaad maqlaysa waa ka saarna waa ujeeda haye magaran haye marka ninkii ka leexda tareenkan asagay u dhi- maxay haayaan maxay haayaan maxay haayaan wixii ay ku soo galeen waddanka waad ujeedaa maanta maxaa hadda lagu raacaa ay haayaan marka laga reebina dadka xildhibaana garto mashruuc kale ma hayaa shacabkiyaa joogo u jeede Eh, calasow siyaasi xumo calasow arrinta uhuru bal ka hadal isagu uhuru iyo jubilee
hor aniga uhuru iyo jubilee markii hore xataa aniga markii hore xataa doorashada lagu jira shaki baan ka qaba inay wax tarayaan dadkaas haye maxaa yeele xisbigiisoo kale burbura u jeeda waxna ma qabanaya meel u dhaadhaaranaya haye iyo waxa uu ficilna ma lahayn haye marka aniga uhuru baad sheegayso iyo iyo ruto iyo waa isugu ka yimid ma garata wayna isugu ka yimid ay ahaayeen laakiin rayla muxuu ka doonay marka jubilee haddiiba aad leedahay uma baahnin
raila dee oday wey moogtaa mas-uuliyadaas saare oday cali suuna oday maaragta mas-uuliyad ma saaree moogta wax uu rabo xorriyadda uu isu ku hadlayo moogta haye waa u jeednaa waxa jira annaga waa yahay haddiise hadda aniga fiiri
mhm waa waa madaxweynihii afaraad oo aan anigu macaarad u fadhiyo ma garan waa yahay
marka haddii waxaa leeyahay haddii bi ay nacfi leeyihiin waxaa leeyahay raa lugihiisaa laga garan lahaa waa yahay dawladda ba- lagaba ordo haddii wax lagu dheefayo noodiseen baa laami weyn lahaa la ilaa mandheeraan ku tigi lahayn toba shan saacadood wax ka yar waa yahay haddii dawlad la dabadhiga wax lagu dheefayo noodiseen baa laamiga loogu dhisi lahaa waa yahay ilaa ilaa lixdanka iyaga dawlad taageersanaayo waa mahadsanta calasow jibin kiela laa asalaamu calaykum waraxmat tibim tialala uu leeyahay waa ninka mucaaradka hogaamiye star f m hallow
hello saaxib soo dhow saaxib
waan dhawahay saaxib magacaaga
waa kaahiye oo jooga qabalaha wadlow
waa yahay kaahiya waan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka u gudagal
waan dhawahay walaal ana waxaan leeyahay uhuru kenyatta in loo godiyo mm
waa dhibaato asay geystaan leeyahay waxaa weeye mataqaanaa hadduu dhibaato u geysan waxaa weeye looma hogaadiyaan baan leeyahay walaal maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa mm
mar buu xilka dawladda hay haddana eega waxaa weeye inuu soo dhex gala qalad baan u arkaa aniga haye
waa kaa walaal sidaas baan u arkaa aniga banaankiisa ha maraa leedahay banaankiisa maro ummadda banaanka ka maraan leeyahay waxaa weeye waa mahadsan tahay waa yahay saaxiibkaas isla ogaansan yahay naga soo wacay dowlad deegaanka aan filaya star f m hallow
asalaamu calaykum sacab wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam waa cumar khyaara jooga magaalada mandheera waa kaa qaaday saaxib
saaxiib horta haddii aan barnaamijka u guda gala mm
waxaan leeyahay aniga lafteeda uhur horta meeshaas saa isdhigay haye
maxaa yeelay dawladda hadda jirta macaarad ku ahay ma haddana maanta waxaa waaye dawladda iyadeed la- waxaa waaye xisbigiisa ayaa dawladda iyadeed haddana waxaa waaye ah, u go'ay oo u galay mm
marka haddii dawladda horena aad la shaqaynin haddana weli aad macaaradkiisa kusii jiro waxaan u malaynaya hadda xukunka yaroo tahay hadda in laga qaadi doono aan u malaynaya iyo allowancy iyo waxyaabaha baabuurta dawladda sala in laga qaadi doono aan u malaynaya haye
maxaa yeelay asaa hore usoo shaqaysan waa tahay
marka aniga waxaan dhihi lahay ha raaca xisbigiisa ah, raggii oo hadda xisbiga madaxda oo arrintaas iyada u sheegay ha raacaan dhihi lahay hala shaqeeya ruuto hala shaqeeya aad baa mahadsan tahay
salaam shukran star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
bal xuseen faliil xagar jirid xuseen soo dhow
walaal waan kuu dhow alxamdulilah mhm
haddaan u guda galo aha
ruuxa horta wuxuu goosanayaa tii hore dog haye
waayo markuu madaxweyne ku-xigeenka u ahaa ninkii uu madaxweyne ku-xigeen u ahaa mugte awoodiina uu ka dhime waxyaalo badan oo cadqaladaan ay uu ku sameeye oo awoodihiisoo dhan buu hoos u dhigay aad iyo aad
kii unbuu horta hadda rajicinayaan haye
taa haddii hadda la dadaba galana mm.
waxaa waxqabasho oo wadanka uu heli ama annaga aan sugayna male marka maxaa ula jeeda yacni in jubli ay huur u goodiyaan ma ruto ayaa ah, yacni wada miyaa ula jeeda hadda mindi mindi ku taag ba hadda meeshan ka muuqataa haye
mindi mindi ku taag mm.
yaa meeshan ka muuqata waa tahay
waayo labada nin waxay iskugu imaadeen horta marka horeyse waxay ahayd un geedki bay ahayd waxay hadda ku tarsamayeen haye wixina soo dhamaa haye
nin walbana meel jare ay leeyahay uu ka sii iska fadhiya mm.
wadanka iyo dadka in loo tashado oo waxqabad loogu tashadayaa miyaa fiican haye
laakiin haddaan isqaqabsi iyo kanaseen ay kanaseen hadday imaato mm.
dhaliilooyin badan baa soo bixi waa tahay
marka dhaliilooyin dhaliishaa soo bixaysa in la raadiyo ma aha
waa tahay marka uhuru maxaa la gudboon hadda
ya uhuru maxaa la gudboon
uhuru waxaa la gudboon hadda maantadan mm.
wax badan buu soo shaqeeyey madax uu soo ahay wixii uu sharci qaban waayay maanta ma qaban karee Mm.
haddee xinkiisii uu ka dheerayn ha iska joogo
waa tahay aad baa mahadsan tahay
adaa mudan
waayahay dhegeystahaasi uu mahadsan yahay s- eh, isagana naga soo wacay xagar jireera dhegeystaha kale ee qadka ku jiro ayaan siinayna dabcan een, saaxiibada iminka f- furtay raadiyaha waanu soo dhaweynana iyaguna star f m hallow qadka uu ka baxay xigaha s- dhegeystahaasi mar kale qadka ayaa ka hiiliyay star f m hallow hallow dhegeyste ka gudub soo dhow raadiyaha ka dheerow wacalaykum salaam waraxma waa ka gudbeynaa waa dad barnamijka wey saaxiib waa kaa gudbeynaa dabcan raadiyaha kuu dheer star f m hallow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
habeen sabaxsan gurigood waan ku soo dhaweynaynaa
waa haddii aan guda galo anigu waxaan leeyahay horta waxaa weeye dawlad markay dhismato inay dadka ay dalka ay wax u qabato unbaa wanaagsan ma garat haye
niyow dawladda jubilee la dhihi jira tobankii sano ay soo cuntay bay waxay ku soo mooday dood iyo iska hor imaad iyo dad wax qabasho la-aan ma garat haye
anigu waxaan leeyahay dadka waxa u qabtaan oo intay xuuhuuda iska dhaafaan
yaa wax qabanaya jubilee dowlad ma ahan hadda
dawladda waxa hadda taagan ee hadda dhisan dadka waxa u qabtaan aan leeyahay tii hore raadkeeda iyo aysan raacin ma garat waa yahay arrinta uhuru iyo jubilee ayaa miiska inoo saaran
jubilee waa way dhimatay bo nafaq ma jirtee maxaa laga hadlayaa hadda markan oo taagan haye waa xisbi laakiin xisbiga wuu dhintay bo inta dambe maalasha kala furaya waxaan leeyahay aniga calasow dhiiggii iyo biyaha ay kaa istaagin baan leeyahay waana ku salaamaya emir sabaax weye dhininka isaga xuseen faliir xagar jariirna waan salaamaya aad baa mahadsan tahay
adaa mudan waa yahay jubilee waa dhimatay uu leeyahay laakiin ogsoonow xildhibaano ayaa u soo baxay senatare ay qabaan gab- eh, sidoo kale barasab ayaa jiro waxaa jiro sidoo kale m c yaal badan star f m hallow
alo waa ku soo dhaweynaynaa haa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waxaa musxaf ali yuusuf iyo dhammaan dhegeystayaasha waana salaamay bashka xaaji xaga dheere bashkaa soo dhowo waana kaa qadnay ha maasha allah niyaho waa dood aad u fiican oo maaragtay waa haddii meel lagu heshiiyo wax tar le ma garata sax
aniga hadda waxaan dhihi lahaa madaxweynihii hore xushmad baa loo hayay laakiin madaxweynaha hadda eh, ruto madaxweyne ku-xigeen muxuu ahaa toban sano xushmad buuna u hayay markii doorashada soo dhawaatay inbuun xoogaa un dabeel gashay sax
marka haddee dabeel gashana hadee nin kaleeto reela dhuhu asagana soo watay oo maaragtay tobankii sane ninkan eh, ugu talagalay inuu ugu shubo oo ugu shubo inuu ka wareegay mucaaraka meesha ka bilaabatay meeshaasay tobankan adiga ku fadhiiso tobanka dambena aniga saasay ahayd mogta wixii lagu heshiiyey mogta haye
marka ballantii uu ka baxay uhuru horta Mm,
asagoo ballantii ka baxay baa haddana laga guulaystay toban sana madaxweyne ahaa waa tahay saas yada haddana xishmad baa loo hayo jagaaba lasii siiyo bariga africa iyo meelahan adiga central africa meelahan baa germany wax looga dhigo maaragtay oday laga dhiga haddana waa yahay
Een, haddana wuu kusoo noqdo wadankii haddana hadda wuxuu bilaabay tushuush kale haddana ma garatay haye marka dee soomaalida waxay dhahdaa bilibaaxa duqoobo dhallaanka ku dhedheelaa Mhm.
hadda jubilee horta way dhimatay oo jubilee raggii waday waxay ahaayeen waxaa kamid ahaa ruutahan iyo aadan barraa kamid ahaayeen oo horta way dhimatay taa waa- waa lagu kala tegey haye
Een, wax walbana wuxuu leeyahay moogtahay lafdhabar iyo udub dhex u qabaa moogtahay Mm,
marka xisbiga dadka ka muuqday ee dhisahayaa dee meesha ka tagaan oo aad ku dhacdaan waa khalaas wey marka waxaan dhihi lahaa uhuru hadda madaxweyne wadanka soo maray toban sano oo weliba madaxweyne xushmad leh maaragtay usii dhalay oo maamingina ay dhashay ha la shaqeeyo ruurta oo dowladda iyo wadanka iyo ummadda waxa u noqda daacad ma garatay waa yahay marka aad iyo aad baan dhihi lahaa basti waqtigaan ii wacnaada insha allahu iyo barqa wanaagsan aad baa mahadsan tahay ee, bashka waan kaga mahadcelinaynaa fikirkaada sidoo kale yuusuf oo dhegeystayaasha kale
waa hagaag eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba maxaa halkan iminkan soo gaarsiyo xisbiga jubilee iyo uhuru kenyatta ee ah laba daran mid dooro dhegeystayaal ayaa markaasi kasii mid ahaato xisbiga jubilee waxay markaasi keliya ku wadada kuu furaysa leeyahay inaad ka baxdo azimio la umoja iyo waxa markaasi la halmaalo ee ula jeedaan raila odinga haddii xisbiga uu ka baxo waxay markaasi noqonayaan i jubilee ay gooni u istaagto haddii laakiin taasi jubilee gooni u istaagtana waxay markaasi leeyihiin waa inaad la shaqaysaa ruto maxaa keenay heerkana soo gaarsiiyey in shakhsiyaadkaasi maanta eh, dabcan labadaasi ay u do- dabcan ay u dooraan madaxweynihii hore wadanka midkiina uu dooranaya ayay kula tahay mise waa uu ku gacan seeri doonaa inkastoo ay sheegeen in toban qodob ay soo saari doonaan ay ku- ay ka sulagsan yihiin azimio la umoja iyo raila odinga iyo xulafadiisa laakiin weli maysan son soo saarin laakiin hadda waxay markaas u digayaan fariina u dirayaan shakhsiyaadka uu hogaamiyo ama shakhsiyaadka ugu weyn xisbiga ee jubilee ee ka mid yihiin yeremiya kioni iyo sidoo kale uhuru kenyatta uhuru kenyatta ay hadda markaasi seefka seefta saaran tahay oo laleeyahay laba mid dooro inaad markaasi qayb ka noqoto xulafada kenya kwanza ama dabcan ay ula jeedaan waa xisbiga raalli hada waa xisbiga jubilee in sidiisa uu sii ahaado sidoo kalena uu cudud sii yeesho taageero uu sii yeesho iyo sidoo kale in uu awood sii yeesho mise waa inaad markaasi aada la ka baxda azimiyo taasina waxay u sahlaysaa in xisbiga dib markaas u soo laabto haddii taasi aysan dhici weyso waxaa leeyahay ee kugu adkaato xisbiga lagaa saaraya ama waa inaad la shaqayso uhu- william ruto haddii labaasi aysan dhacaynin waxaa lagu leeyahay xilfahan kuu qaadayna ogow waa digniin loo diraya maxaa digniintan maanta keenay ma tahay wakhtigii loo digi lahaa mise horaan ayay wax walba ay dhowqoobeen dhegaystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonkan siinayaa dhegaystaha walaal soo dhowaan ku salaamaya
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu jimco wanaagsan wanaagsan oo wacan waa cusmaane cusmaanow soo dhow macalin aad baan u dhawaa ii fiicantii soo maha shukran tamaam
nigu soomaaliya ku mahdaa aha gostireed ha qodin haddaa qodan ha dheerayn aad iyo aad ku dhici doontaa ma ogeysa mhm
horta odiga godkii geed uu qodaya buu had ku dhacaya haye
odaga huruya mhm
intuu xilka hayay godsireed unbuu qodi jiray haye weliba ninka la ruuta wuxuu ka galay sir- wuxuu ka galay khiyaamo badan aad iyo aad godkii baa hadda umalayna ugu ayay mhm
maxaa yeelay horta waxaa fiicneed markii horeba madaxweyne ahaa laba jeer ku noqday inuu xushmad muujiyo markii uu ruutu colcolihii ballantii uu ka qaaday inuu dhameeyo aad iyo aad duu dhamaynayn wax badan uu ku celceliyo doorkiiska joogo markuu celka intiisa qurux badan u dhiiba mhm madaxweyne la xushmayna wahaye bacdi wax xabsiga gacanta la gelina oo bacdi uu iska fadhiisa gurigiisa aad iyo aad
mar xagga orod mar maxaa ku dhaha rayla la heshii mar ruuto boqonaha ka jar waxaa weeye sumcaddii buu iska dhumiyey haye
godkii macnaha uu qodahayba ku dhacay haye
waxaa weeye marka ruutuna waa guulaystay sooma mhm
hadda haddana xisbigu ka tirsanaa Mm.
in isaga haddii boqonaha lagaa jaraya mhm
soomaali waxaa tira laxda shalkaysa ta lagu qalaa aad iyo aad haddii asaa meesha iska daya waxaa leeyahay shalalkaa lagu qalo ha
xushmaddii iyo sharafkii iska dilayaa mhm
marka nin dhan oo sharaf leh waddan soo xukum oo mar maxaa ku dhahay xisbi maxaa ku dhahay mucaarada la heshiinayay bale ninka ku-xigeenka isaga wax ka soo dhisay meel cidlo ku tuuray laga sii guulaystay waxaa weeya moogtahay haddii ilahay sharafku sharafka ka disho dhibaatee haddii asaa meesha isgeeya meesha ka marka baxsama.
cusmaano marka tee la haboon asaga maanta huuro labadaas inuu waxaa la haboon waxaaba inuu faraha inta kala baxay xisbina ma ahi madaxweynea soo ahaa lacag waa haystaa wixii iska cuno nabad ku noolaado ha taasaa la qurux badan aad iyo aad waka shukran aad baad mahadsan tahay cusmaan macalin cusmaan u mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan sina gowro warkii ayaad maqli doontaan isdeeji subaxnimo laakiin qadka telefoonka xigaha ku jiraan sina walaal soo dhowo
Halo.
walaalo ku salaamaya magacaaga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu Waa Maxamed Ibrahim oo ka soo wacaya County Mandera.
mandheera ka waran saaka xaaladeeda Xaaladdu waa degan tahay ganacsigii booy ganacsi oo furan yihiin alxamdulillah.
waa tahay barnaamijka la socotay in yar oo kooban fadlan adoo mahadsan maxmedow Ee niyo barnaamij kala socda laakiin warka ah in ee madaxweynihii hore uu yacni ee, ka bixi doono xisbiga.
Mm.
Arrintaas waxaan dhihi lahaa horta ee alaga fiirsado.
dabcan barnaamijka ma la socotay Waa la socday in ee, yacni Uhuru Kenyatta uu ka bixi doono ma saa maana dhihin saa maana dhihin maxmedow waxaan dhahnay in xisbiga laga saarayo asaga eh, eh, xisbiga ay ka saaraan shakhsiyaadka ka tirsan aadan kaynaan iyo shakhsiyaad ee jeremiya dabcan waa kioni sh- dad aad ka ti- ka tirsan jubleya sheegeen haddii uu la shaqeyn waayo ruto mise uu azimi oo ka bixi waayo in xil- xisbiga ay jubliya ay ka tuurayaan
ma soo- ma suuragali karto.
haa sidaas weeyaan adeer Macquul maahan macquul maahan.
sababto
Macquul maahan maxaa yeelay ee, nimankaas ayagaa la bixiyay macquul ah.
Mm.
marka nin asa la bixin karo se ku bixinaya haye marka macquul maaha arrintaas ah, laga fiirsan ilaa shukran aad baad mahadsan tahay saaxiibayaal jimco wanaagsan meel walba aad joogtaan yuusuf bakat sidoo kale muscab ismaaciil barnaamijka si wada jir wadaadiinayeen waana barnaamijka xaaladaha guud ee wadanka saaka diirada ku saaraynay kagana hadlaynay xisbiga jubli oo hadda markaasi digniin u diraya sidoo kalena laba fariin markaas u diraya midkooda in uu doorto dhegeystayaal waana madaxweynaha waana madaxweynihii hore ee dalka dhegeystayaal uhuru kenyatta waxayna hadda ugu hanjabayaan in xisbiga markaasi uu qayb markaasi ka noqdo mise xisbiga uu iskaga baxo azimio la umoja oo asagana markaasi eh, mas-uul ama arrintaasi garwadeen uu ka noqdo dhegeystayaal in xisbiga uu noqdo mid markaasi gooni u taagan in xisbiga markaasu noqdo xisbiyada kale la mid ah in xisbiga markaasu noqdo in astaantiisa hore uu dib usoo ces- usoo ceshado dhegeystayaal haddii taasi ay dhici weyso waxa ay markaasi tan kale ka codsadeen in uu la shaqeeyo madaxweynaha hadda xilka haya ruto haddii taasi ay dhici weysana waxay leeyihiin in markaasi xilka ay ka qaadayaan ayna noqonayaan markaasi wado gooni u tuman oo arrimahooda danahooda iyo weliba aayahooda ay gooni u qabsanayaan ayna markaasi la tartamayaan xisbiga kale ee kenya kwanza sida ayaga tilmaameen sheegeenna sidoo kale la shaqaynayaan laakiin taasi wakhtigan xilligan maxaa keenay waa su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal saaxiibada ayaan qadadka telefoonada siinaya eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin marqa wanaagsan saaxiibayaal jimco wanaagsan qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waan ka xumay dhegeystahaasi qadka uu ka baxay mar kale dib usoo beegsan leeyahay xigaha kalaan siinaya si aragtidiisa fikirkiisa iyo waxa markaas asaga oga baxay qofkaasu inala wadaago walaal soo dhowow marqa wanaagsan waan ku salaamaya halo star f m waa tahay dhegeystahaasi cafwan ismaqlena waa ismaqle la nahay mar kale soo beegsaan leeyahay xigaha kale ayaan siinayaa dhegeyste haddaba tee markaas u habboon dee u fudud in markaas uu doorto haddii markaasi hadda uu doorto mise ay ku- ay ku cadaadiyaan inuu la shaqeeyo madaxweyne ruto maxay markaasi kala kulmi kartaa siyaasadihii waddanka soo maray mise siyaasad waa baabkeeda iyo markii la leeyahay siyaasad waa dana gooni ah laakiin waa shaksi dana markaasi ka yeelan karo siyaasadaha waddanka iyo xaaladaha laakiin maxay sumcadiisa u dhimi kartaa tani maxaa xilligan keenay maxaa hadda isku soo beeriyey in shakhsiyaadkii markaasi ka tirsan azimiyo laumoja in ha- wakhtigan ay u handadaan mise u hanjabaan in dhinacyada kala duwan ay markaasi qayb uu kaga noqdo isaga maa isku keenay waqsi eh, dabcan xaaladan mise sida khubarada tilmaamayaan siyaasadda waa hadda xaalad akiran ay markaasi ku jiraan xisbiga siyaasadeed waa xisbiga siyaasadeed ee jubilee eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystahaas ila wadaag ayuu leeyahay fadlan ha ka mashquulin dhegeystayaasha kale waad ogtahay in xitaa lambarkaada aan la arki karin sidoo kalena fursad aan kuu siin karin si aad uga qayb qaadato walaal soo dhowo marqa wanaagsan waa isagana waan ka xumay inkastoo dhegeystayaasha qaadka isku cariirinayaan gabagabadii daqiiqada yar oo kooban ayaan usoo hartay dhegeystayaal ilaa iyo eh, sagaal daqiiqo saaxiibada ayaan siinayaa bal waxa ayaga u ah- dabcan u arkaan iyo waxay fikradooda ay tahay iyo waxa ay suurtagal u noqon karto arrintan inay hadda ku imaato jublii walaal soo dhowow halo star f m
halo waa ku salaam walaal barqo wanaagsan soo dhowow
waxaana u wanaagsan walaal waa ku salaamaya adig walaalaha dhammaan qolka ku wada jira shukran waa halkee
Eh, nairobi aan kasoo hadlaya haye xaalad waa la socotaan filaya Eh, arrinta walaal waa la socday mhm
Eh, haddii ra'yigeyda u gudagala mhm
Eh, kulisaan u malaynaya Mm.
arrintan waa soo dhaweynayaa inay maaragtay ay ka ceshadaan eh, waxaan u malaynayaa doorashada waktigii la galay eh, ma dhaweyn Mm.
Eh, ilaa hadda waktigaan la marahaayana waad aragtaa iska dab wareegadka uu samaynahayo ninkii la yidhaahdaa
waa ku maqlayaa iwad waa tahay dhegeystayaasha dhegeystayaas waan ka raaligelinayaa inkastoo culeys qadkaas uu ku imaaday waan ka raaligelinayaa cafan mar kale soo beegsanaya walaal soo dhowow
waan dhahay walaal aad baan ku salaamaya waa xasan dhagaa hitaan arrinta xasanow soo dhowow tanaarifa ka waran saaka Walaal, alxamdulilah meeshaan ku joogno nimco maxsuus alxamdulilah waxaan leeyahay horta eh, nimankaan baaqa soo saaray ee mudanaha cilaas iyo eh, ninka shaqeynaya xildhibaanka Mm.
Eh, baaqa ay soo saareen waan dhiisanay waxaan leeyahay mm
halo waan ku maqlayaa saaxib
waxaan u sheegayaa aha
halo waan ku maqlayaa waan ku maqlayaa
Eh, baaqaas ay soo saareen waxaan ugu baa anigana waa iyaga baaq waxaan ugu diraa horta baaqaas tagay waa qaldan yahay garabka mucaaradka waxaa waaye garab xoog leh oo xisbi xoog leh waa haye
marka waxaan leeyahay xisbigaas xoog gale nimankan inay kalsantaalaan ayay rabaan Haye.
Waa nimankana shaqsi dadka shacabka waxaa u naxeena dawladana eh, mucaaradka ka garab shaqeeya haddii aan la helin ayada nafteeda lama sigi kara mucaaradka ha shaqeena laakiin xilligan maxaa ku keenay in uhuru loo hanjedo loo han- loo handado
uuri laftiisa waxyaaba badan oo lagu dhaliili kara waa jiraan laakiin maanta in baaqaas ay soo saaraan ma aha waa in- laakiin laakiin xis laakiin xisbiga lagama saari karaa oo asaga uu soo gardaamiyey uu soo waday uu soo dhisay ha ha xisbi waa laga xisbi waa laga saari karaa laakiin maanta ma mudna in laga saara ha shukran Si kale waxaa loo waxaa loo dhexdhexaadiya leeyahay nimankan danaha shakhsiya ay leeyihiin dadka shacabkana ha u naxeena aad baad mahadsantahay umaadsan yahay saaxiibkaasi tanarifa xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamay subakad waa cabdi moliga soo dhow walaale
waan dhawahay haye
haa way ku wanaagsan in laga saaro dawladana shaqada waa uhuru asagoo dara caadin busaara in asaga caadin saara way ku wanaagsan maxay ku wanaagsan tahay marka way ku wanaagsan tahay inuu la
mhm or shaqeey mm
marka hadduu la shaqey waayo in qadka laga fuulo laakiin nin laakiin nin aan iska soo horjeedin nin aan rabin see ula shaqeynaya kula ta adiga
wuxuu oola shaqeyn karaa mm asaga hadduu la shaqeeyo oo dawladda uu la shaqeeyo in laga fu- lagama tuurayo laakiin hadduu la shaqeyn waayo in laga tuuri way in laga tuuri way ku wanaagsan maxaa haddii ula shaqeeyay marka dan dan ugu jirtaa bale isweydi maxaa dan ugu jirtaa dawladda la shaqeeyo dalka iyo dadka ugu jirta oo yacni waxaa leedahay dadka lagu badbaadinayaa oo siyaasadda iyo xaaladaha lagu lagu dejinayaa oo aan ka xumaayo qadkuu ka baxay inkastoo qaadkaasu maanta is yarayo waan ka raaligelinaya saaxiibada walaal soo dhowow الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا عبد الله بن اشترس من ديرة soo dhowow aadan
انت قد كجري وعلي لما سعني ya
قد كنت كجري وعلي dabcan ila soco waan ka- waan kaa dabageenayaa aadanow inkastoo waqtiga haddanu inahayo ee dhegeystayaasha ayaan siinaya xigaha kale walaal soo dhowow
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
inta bukad aan ku salaama soo jeeday shukran
markaan daadaraama si daba galo halkay ku sugan tahay
balija soo dhowow su-aalka balija xaaladay way degan yihiin soo ma ahan
ah alxamdulilah haye ka qayb qaada barnaamijka
haddaan u daba galo mhm
dadka ah, de waa xisbiga nimanka inay ka baxaan waa diyaar horta ka baxaanba yaa ka baxaya marka xisbiga ma- barnaamijka ma la socotay
waan la socday ha haye maxaan ka hadlayna marka haddaa la socotay
xisbiga jublo soodiri ka hadleen iyo izmiyo waa sax laakiin waxay leeyihiin haddii uhuru uu la shaqayn waayo ruto mise xisbiga azimiyo uu ka bixi waayo waxaan ka qaadaynaa xilka hadda uu u hayo jubilee
ah ka qaha sax waka
marka saasoo ila taha ani nimankaasaa soo dhaweeyaano doon madaxweynaha la kulmaano sidaasoo ila taha naftay maxay kula tahay
maxay ila tahay Eh,
madaxweynaha uhuru inuu madaxweynaha la shaqeeyo uu ku beero siduu ula shaqaynayaa marka maxaa dan uu ka helayaa maxaa faa'iido uu ka helayaa
wuxuu ka helayaa horta egan siyaasad iyo wax dhan waa laga soo gudbay haye
marka wux egan siyaasad iyo wix markii laga soo gudbo waa inuu la shaqeeyaa egan madaxweynaha sidii isagana xisbigan uu uu u kulqun lahayn ee hasto mija uu ahaan lahayd waddadee marka loo marayaa
dee waddadii loo mar lahayd waa waddadii midan oo in loo maro midan oo xisbiga madaxweynaha inala fadhiisto loola kulmo midaan maa loo maray haddii uu ru- dabcan uu ku biiro madaxweynaha raa'ila sooma markaas dhahaya ragga waaba is ogaayeenba xaalado kalea sii jireen oo dabcan aniga har- hagardaamo lagula samaynayay
dantaada meesha ku jirto soo inaa aado maaho dan meesha kugu jirto mhm
dantaada meesha ku jirto waa inaa fiirso horta suu markaa labada dhinac ku uu markaas oo- oo- uu ku qancin karaa san uu ku badbaadi karaa
wuxuu ku badbaadin karaa horta raa'ila nin oo hadal maqla horta ma aho haye
nin hadal maqla nin oo siin baa jirtaa siin baa jirta mhm maqla oo wax loo sheegi karo ma aha aada iyo aad
marka madaxweynaha dee nimanka inala tashadaan hadday kar waayaana xilka ay ka qaadaan haa
waxaan ku salaamadalow shukran soo jeeda aad buu mahadsan yahay muscab
waa tahay Eh, dhegeystayaasha ugu dambeeyaan siinayna yuusuf dhegeystayaasha sidoo kale qaarkood inayna fahmin ayaan filayaa dabcan qodobkan ay fahmin oo dib barnaamijka ay kala soo qabsadeen laakiinse hal iyo laba ama laba dhegeystayan kusoo gabagabeyn doonaa laakiinse waxa laga hadla waxay tahay iminka hanjabaada xisbigii aabbaha ninka u ahaa loo hanjabayo uhuru kenyatta madaxweynihii hore oo laleeyahay laba daran mid kala dooro imaa inaad xisbiga kusii nagaato oo ruto ala shaqaysid imaa inaad azimiga ku jirtid oo xisbiga aan kaa tuurno dabcan maxaa halkaas sii dhigay uhuru isagoo ka mid ahaa mirna ahaa qofkii ugu awooda badnaa dalka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka kale ee qadka ku jiro haddii aad siiso star f m hallow
hello staife walaal waan ku salaamay waanu kaa qaadnay walaal soo dhowow magacaaga inoo sheeg
walaal waa kaahiye maxamed omar labaad soo laabtay haye kaahiye
walaal ana waxaan leeyahay mm.
uhuru kenyatta waxa weeyaan toban sano uu xilka soo hayo ummad waxba uu qaban waayo had waxba uu qaban waayo, waxba uu isuleerin buu leeyahay waxa weeyaan mataqaanaa banaanka iskaga maraan dhihi lahaana walaal yaa
toban sano uu xilka soo qaayo ummad waxbuu qaban waaye mm.
had waxba ma qaban karaa leeyahan ummadda aad baa mahadsan tahay ummad lagama hadlayo muu fahmin star f m hallow alow no stress waaye haye no stress waa fahmay horta ma garat mm.
waxaa lii godfireed ha qodin ku dhici doontayda lama oga waa yahay uhuru horta saa meesha isdhay haye duuqii oo gacan yarihiisa ahaa buu kaabeenkii si xun ula dhaqmay ma garat mm.
haddana lugaha isku dido meel ha isku raacaan dhihi lahaa inuu xaggan ahaado xaggan ahaado macquul ma noqonayse haye lugaha isku duudaan dhihi lahaa meel ha isku raacan haddii kale xilkaa laga qaado aad baa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambe haddaa siisid yuusuf ee aan kusoo gabagabeynayno barnaamijka qadka ayuu ka baxay xigaha waa tahay hal dhegeystaan kusoo gabagabeynaynaa ee fikirkiisa iyo weliba waxa markaasi uu ka qabo star f m hallow
halow waa kusoo dhaweynaynaa daa-uud ayaan filayaa
maya maya waa waa sugo ma- waa yahay sugow waan kusoo dhaweynayaa dabcan daa-uudi aada isku codegtiin aad baa u salaamaya aad iin salaamaya dhammaantiin si la mid ah
salaan kadib mm.
horta uhuru nabsi baa haya haye nin walbana waa sheegayaa waa yahay tobankii sano ee uu madaxweynaha ahaa raggii ninkii xoogga usoo gelin jiray ee la talin jiray ee ka siyaasada badnaayo meel cillee ugu tagay haye
waa garatay soo maaha aad iyo aad waxaa la yidhi marka godfire ta- nin walba taasuu ku celcelinaya hadda maxaan ku wadhaa nooc sarees oo u dambeeyey hadda waa ku hadlay kelimada iyada ah Mhm.
nafsi haddaad gasho adigana waa kaa soo baxayaa ogow waa tahay
ninkii maxaan ku idhahdaa toban sana madartiisa oo madaxweynaha maxaan ku idhahdaa ku ahaa ayuu meel cidle e kaga tegay Mhm.
oo weliba xilka ka qaado weliba ciidankii waardaynaya haata uu bodyguardkiiba haata uu ka qaatay Mhm.
marka qorigii shalay adi aad jibisay maxaan ku idhahdaa waddada shalay aad ii martay marka inaad maanta nafsi ku keenayo mu- maisu diidaynaa haye
haddana la shaqayn mahayo doqon waxaa la yidhi meesha ay ka tagtay ku noqoshadeeda ceeb ay moodaa oo meesha shalay u liiqay inaad maanta hoos fariista haddana ceeb ay ku tahay waa tahay ninka shalay aad xumaysay Mm.
eed ka hi- eed ka hiiliseed ka tagtay Mm, inaad ku noqotood haddana saaka hood fadhiisato ceeb ay ku tahay waa tahay
xildhibaanada marka jubilee oo mahaankooda ka soo goostay asimiy oo ka soo tagay dantooda ay garteen dantooda waa yahay dantooda oo waddanka dantiisa ayaa ay garteena waa ku mahadsan yihiin waa tahay
marka asaga uhuru waxaan leeyahay Mm, waxaan oo dhan iskaga dhex baxay meel ka fadhiisa ee maxaan ku idhahdaa oday madaxweyne soo ahaan jiri ee wax soo xukumi jiri noqo waxaad cunto waad haysataa gurigaa ayr fadhiisa macaslaamo ka dhe meesha ka dhex bax warku waa cad yahay warka waa cad yahay intaasaan aan uga baxaya assalaamu calaykum wacalaykum salaam shukran sugow dhegeystiya ugu dambeeya fursad u siinaya mandheero nagala soo xiriira uu mahadsan yahay saaxiibka barnaamijka ayuha dhammaantiin sidoo kale waa mahadsantihiin inaadna dhegaysataan waan idinkaga mahad celinaynaa sidoo kalena barnaamijka qayb kasoo noqotaan fikradihiina idinla wadaaga fikradihiina kala duwan inaad la wadaagtaanna waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal anigu waa musac ismaaciil iyo yuusuf bakad ayaa si wada jira barnaamijka idinkugu daadihinayay kulanka xiyaan dib u kulmi doona hadduu ebeeraahiyado barnaamijkan kiisa la midka ah waa isniinta ee xaaladda dalka intaasii ka horna waxaan idinku dhaafaynaa nabadgeliyo jamco wanaagsan